بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المولى تبارك وتعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين suurat lancaam baan kusoo dhex jirnay aayadda konton iyo lixaad ayuu darsigu ka bilaabanayaa waxaa inoo dambeeyay aayadii lagaga hadlayay iqtiraaxaadkii ay soo jeediyeen oo odayaashii nabiga ka soo horjeeday sal alla lay wasalam oo ay ka mid ahayd in dadka nabiga rumeeyey sal alla alay wasalam oo u badnaa dadkii dallayda ahaa uu iska cayriyo arrintaasaa laga soo hadlay oo laga soo jawaabay iyadoo loo dambaysiiyey rasuulka sal alla alay wasalam oo laleeyahay dadkaas hadday ku yimaadaan masaakiinta ah salaan ayib waxaa marka laga sii hadlayaa waa doodii iyo iyo nabiga dhex maray sal alla alay wasalam wuxuu rabbi yihi subxaana wa tacaala qul inii nuhiitu qul waxaa dhoodaa nebiyow innii aniga nuhiitu waxaa layga reebay an acbuda inaan caabudo alladiina kuwa tadcuuna aada u yeedhanaysaan ama caabudaysaan min duuni illahi alla sokadi alla ka sokow kuwaad caabudaysaan inaan caabudo waa la ii diiday qul waxaa dhoodaa nebiyow laa attabicu ma raacayo ahwaa'akum waxyaabaha jeceshihiin qad dalaltu waan lumay idan markaa waxaad jeceshihiin haddaan idinku raaco markaa waan lumay wamaa ana aniguna ma ihi min almuhtadiina kuwa hanuunsan ka mid ma ihi markaa qul waxaad dhadaa nebigu innii anigu calaa bayinatin mid cad baan ku dul sugnahay oo min rabbii xagga rabbigay gato xujo cad oo xagga rabbiga ka timid baan ku dul sugnay wa kadabtum waad beeniseen bihi qur-aanka waad beeniseen ama xujadii waad beeniseen maa cindii agtayda ma ahaanin maa shayga tastacjiluuna aada degdegsi dalbaysaan aada codsanaysaan in laydin soo dedejiyo bihi isaga in ilxukmu xukmku ma ahaanin ilaa lilahi ilaahay mooye cid kale uma ahaanin alla mid u sugnaaday mooye cid kale uma ahaanin xugum yaqusu wuu qiseeyaa alle alxaqa xaqa ayuu qiseeyaa wa huwa isaguna khayrulfaasiliina kuwa wax kala saara kuwa wax kala bixiyo ka ugu khayr badan weeye alla subxana wa tacala tani waxa weeye marar badan baa waxay isku dayeen odayaashii gaalada ah in ay nabiga isku soo dhawaadaan sal alay slam iyagoon ka tanaasulin oon ka tegin dhaqankoodii baatilka ahaa iyo caqiidadoodii faasidka ah ayay haddana doonayaan inay nabiga isku soo dhawaadaan sal alay slam yacni dhexdhexaad in laysugu yimaado ama sanamna asnaamta laysla caabudo sanamna ilahay keligii laysla caabudo marka lowradhexaadaan isugu nimaan macolaada ha la yareeyo wax saasoo kale ah marka waxaa layidhi nabiga sal lla lay slam waxaad ku dhahdaa aniga waa la ii taliyaa waxaa la ii diiday kuwa aad caabudaysaan alla ka sokow inaan caabudo taa waa la ii diiday malihi anugu yani waxa wey talada malihi go-aanka ilahi baa iskale subxana watacala ilahi baa ii diiday waxa aad ku dul sugan tihiinna niman xujo haysta ma tihidine hawaraac baa tihiin naftiinu say jeclaateen baa diid ka dhigatay taana anugu marna idinku raaci maayo haddaan idinku raacana waan lumay wili markaas haddaaban idinku raaco hawadiinna iyo saad jeceshihiin marka waan lumay kuwa hanuunsanna ka mid ma ihi idinku hawaad ku suganta aniguse waxaan ku dul sugnahay xujo cad oo rabbigay ka timid marka nin xujo cad oo xagga rabbigii ka timid haysa iyo nin naftiisu say jeceshahay un iska raacay ee daliil iyo xujo aan haysan ma meel bay isugu imaan karaan maya wy mana qul innii calaa bayinati min rabbii anigu xujo cad iyo jid cad baan hayaa idinkuna mala awaal iyo waxaad ku nooshihiin un macnaha waxay ila tahay yani hawadiinii naftiina say jecesha waa beeniseen kaa aniga lagu soo dejiy qur-aankii waa beeniseen haddaad beeniseenna ilahay baa nagala xukumi wey macnaha waxay marka odhan jireen oo aada hadalladooda ugu badnaa marka loo hanjabo oo loo goodiyo oo la yidhahdo cadaab ilahi baa idinku soo socda aada waxay ugu badnaayeen inay yidhahdaan ma naloo keeno cadaabka maad keentaan saasay odhan jireen macnaha yani bal mal mal marka qaarkood allahuma in kana hada huwa alxaqa min cindika faamdir calayna xijaarata min asamaa aw i'tina bicadaabin alim loohan jir ilaahu maxamed wuxuu wato hadduu xaq yahay dhagaxyaan samada nooga soo deji cadaab nooke saas odhan jir markii la yidhahdo war waa laydin cadaabi a mata hada alwacdu in kuntum saadiqiina ilayh goorma wey waa la cadaabi maad kahaysaan wax waxba ka jirin baad annaga noogu cagajuglaynaysaane maad keentid cadaabkaad sheegaysa marka isticjaalka shaygay degdegsanaya waka waxaa la yidhi marka nebiga waxaad tidhahdaa baa layidhi waxa aad leedihiin ha naloo soo dedejiyo aniga agtayda maaha gacantayda kuma jiro maa cindii maa tastacjiluuna bihi in laydin halaagoo laydin baabi'iyo degdegsanaysaan oo leedihiin noo soo dedejiya taasi mid aniga gacantayda ku jirta maaha agtayda ma taalo hawltay ama ah in ilxukmu ila lilah xukumka ilahay baa iskale ilahay baa garanaya inuu idin halaagi goorta uu idin halaagi waxa uu idinku halaagi hawl ilaahay u taallo wey laakiin aniga agtayda ma taallo taas oo hawshayda ma aha rabbina subxaana wa tacaala xaqa ayuu qiseeyaa oo qisooyin xaqa ayuu addoommadiisa u sheegaa inta wax kala bixisana isagaa u khayr badan oo addoommadiisa kala saarta ishaya u kala garsoorta saas way maana qul waxaa dhahdaa nebigu innii anigu nuhiitu aayad suuradani waa suuradda qur-aanka ugu badan wey qul kelimada qul la yidhahdo suuradda ugu badan wey ya maxaa yeelay waxaad garan kartaa in nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxyigan iyo qur-aankani uuga yimid xagga ilaah amar la siinayo saadheh saa yeel saadheh saa uu jawaaba la leeyay qul waxaa dadhaabaa layihi nebiyow innii aniga nuhiitu waa lay reebay an acbuda ayaa layga reebay inaan caabudo alladiina sanamyaalka tadcuuna aada caabudaysaan min duuni illahi alla sokadiisa kuwa aada alla sokodi ka sokow caabudaysaan waa la ii diiday kuwa inaan caabudo baryo qul waxaad dhahdaa nebigow laa attabicu man raacayo ahwaa'akum waxyaabaha aad jeceshihiin ilan caqiidadoodii iyo diintoodii waxooda dhan baa yani waxa weeyaan hawada iyo naf jacayl ku dhisan taa idinku raaci maayo qad dalaltu waan lumay idan markaa hawadiinna haddaan raaco wey ay idan ida itabactu ahwaa'akum waan lumay markaa wamaa ana aniguna ma ihi min almuhtadiina kuwa hanuunsan ka mid may qul waxaa dhada nebiyow innii anigu calaa bayinatin xujo cad dusheedaan ku sugnahay oo min rabbi rabbiga xaggiisa ka timaada maxaan uga baanay wey marka hawadiina haddaaban xujo cad oo markhaati ma doonto xagga ilahay ka timi ku dul sugnah hawadiinniiyo waxaan idinku aad samaysateen maxaan uga baanay wakadabtum waadna beeniseen bihi ay bilqur'aan ama rabbigaad beeniseen ama bayinadii maa cindii agtayda ma ahaanin maa tastacjiluuna waxaad degdegsi dalbaysaan bihi isaga waxaad codsanaysaan oo dalbaysaan in laydiin soo dedejiyo cadaabka ah agtayda ma ahaanin sidaasi waa macno waxaa kaloo lagu macnayn karaa waxa aad codsanaysaan in laydiin soo dedejiyo oo aayadaha aad codsateen ah taana culimada qaar baa ku fasira in ilxukmu xukumku ma ahaanin ilaa lilahi ilaahay mooye cid kale uma ahaanin xukumka oo addoommada la xukmiyo oo cadaab lagu xukmiyo oo ciqaab lagu xukmiyo ilaahay unbaa iskale xugum oo dhan yaqusu alla wuu qiseeyaa wuu qisoodaa alxaqa xaqa ayuu qisoodaa yaqusu wuu qisoodaa alqasasa qisooyinka alxaqa ee xaqaw qisooyin dhab ah oo xaqiiqa ah oo baatil uusan meella kaga imaanin buu qiseeya ama yaqusu wuu raaca alle alxaqa xaqa ayuu raaca wa huwa isaguna khayrulfaasiliina inta wax kala saarta ayuu ugu khayr badanya xaq iyo baatilka inta kala bixisa ayuu rabbi subxana wa tacala ugu khayr badanya qul low ana cindii ma tastacjiluuna bihi laqudiya almru baynii wa baynakum wallahu aclam biaalimiin qul waxaa dhahdaa nebigu low ana cindii agtayda hadduu ahaan laha maa shayga tastacjiluuna aad degdaysi dalbaysaan bihi isaga shayga aad codsanaysaan in laydiin soo dedejiyo cadaabka ah hadduu agtayda ahaan lahaa laqudiya waa la xukumi lahaa alamru arrinkii baynii aniga dhexdayda iyo wa baynakum dhexdeen waa horaaba la kala faatixaysan laha wallahu allana aclamu midkii ogaansho badan weye biaalimiina aalimiinta midkii ogaansho badan wey tani waxa weye xukunkiina ilaahay baa gacanta ku haya laakiin aniga ood leedihiin noo soo dadeji hadduu gacantayda ku jiri lahaa waa horaaban kala farxalan lahayn oo arrinka baan wadhamayn lahayn saas maana laqudiya almru baynii wa baynakum arrinkan dhexdeenna waaba la kala xukumi lahaaba laakiin taladan gacanigu jirana ilahay bay la taallaa subxana wa tacala saas mana macnaha cadaabka iyo ciqaabta ad codsanaysaan baaba idinku ridi lahaaba makhluuq baana ilahay baa dulqaad badan subxana wa tacala laakiin makhluuqu si kastoo u dulqaad badan yahay markii laga badbadiyo sugi maayo sugi maayo masi dulqaadana masi adkaysanayo marka waa horaban idinka takhallusi lahaw ee cadaabkanaan gacan ba igu jirinba saas maana xadiis baa jira nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu aleyh markuu kasoo noqday daaif isagoo lasoo dhibay oo nimankii reer daaifa uu tegay aada usoo rafaadiyeen buu soo noqday jidka intuu soo hayay isagoo aada u walbahaarsan ayaa waxaa u yii malakul jibriil iyo malagii buuraha markaasaa malakul jibriil ba alla wuxuu yihi malag baa ila socday malagii buuraha waxaana loo soo xilsaaray reerkaagii waxay kuu yidhaahdeen iyo hadalladay kugu jawaabeen ilahay waa maqlay hadalkaagiina waa maqlay waxaa la rabnaa inaad yani taladii maanta aad ku taliso in lagu halaago reerkaaga lagu baabiiyo nimankan gaalada ka hory malagii buuraha la hadlo wuxuu yidhi ilahay wuxuu iisoo diray labadaa buurood ee magaalada labada dhinac kaga yaalla inaan ku daboolo iyagoo dhanba ku gadiyo laakiin waa haddaad ugu ogolaato ma ogoshaali mayaba nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh maxaa yidhi arrajo ka qabaa buu yidhi in ilaahay subxana wa tacaala dhabarkooda uu ka soo saaro kuwa ilaahay keligii caabudo oon u shariik yeelin marka u fiirso cadaabkii oo nabiga layii loosoo lasoo hordhigoo la yidhi ma la cadaabaa buu yidhi maya sooma ayadduna waxay leedahay hadduu gacantayda ku jiri lahaa laqudiya almru baynii wa baynakum see la kalonaya marka waxay kala tahay tani waxaa taa waxaa laga wadaa xadiiska ku soo aroortay ayagu codsi ay keensadeen ma ahayn ee mid xagga ilahi ka yimid ba saas daraaddeed buu nabigu sal lay wasalam ubaaji tani laakiin aayaddu ka hadlaysa waxa weeyaan markaa iyagu ay codsanayaan oy ku madax adag yihiin oo nooken ay leeyihiin markaa hadduu gacantayda ku jiri lahaa waaba kala bixi lahayn labay kale tahay marka marna ilaahay xaggiisuu ka yimid marna waxa weeyaan ayaga xaggoodu ka yimid oo codsi xaggooda ka yimid markana ayaddu ay ka hadlayso waa mar codsigu xaggooda ka yimid markaa way markuu nabigu le sal lay slam haddaan gacanta ku hayn lahaa waa la yani waxa weyan la kala xukumi lahaa macna qul waxaa tidhahdaa nabigu low ana cindii agtayda hadduu ahaan lahaa maa shayga ama maa cadaabka tastacjiluuna aad degdegsanaysaan bihi isaga laqudiya waa la xukumi lahaa alamru arrinkii baynii aniga dhexdeeda iyo baynakum dhexdin wallahu allana aclamu kii ogaansho badan waay biaalimiina aalimiinta kuwa ogaansho badan waay wa cindahu ilahay agtiisa waxaa ahaaday mafaatixu lghaybi yani shayga maqan kaydadkiisa shayga maqan ee addoommada ka maqan oo cilmigiisu ka maqan yahay kaydadkiisiiyo meeshu ku kaydsan yahay ilahay agtiisa laa yaclamuhaa ma oga kaydadka iyaga ilaa huwa isaga mooye wayaclamu wuxuu og yahay alle maa fi lbari waxa beriga dhexdiisa waalbaxri iyo waxa badda dhexdooda wamaa tasqutu ma dhacdo min waraqatin caleen ma dhacdo ilaa yaclamuhaa xaal uu og yahay mooye caleen dhacda ma jirto isaga oon ogeyn walaa xabbatin xabadi ma dhacdo xabadaasoo fii dulumaati alardi dhulka mugdiyaalkiisa dhexdiisa ahaatay walaa ratbin mid qoyan ma dhaco walaa yaabisin iyo mid ingegantoona ma dhacaan ilaa fii kitaabin xaal ay kitaab ku dhex sugan yihiin mooye kitaabkaasoo mubiin cab aayadda waxay ka hadlaysaa ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabo waxaa jira garashadooda iyo aqoontooda iyo cilmigooda uu gooni leeyahay addoommadoosa waxba uga sheegay cilmiga noocaasoo kale ah kaydadkiisa ilahay bay ag yaallaan isaga mooyaane cid kale ogna ma jiro yacni meesha uu ku kaydsan yahay cilmiga noocaasa ilahay baa og isagay ag yaallaan addoommada waxaa uu laga ogeysiiyey cilmiga wax yaroo ilaahay subxaana wa tacaala ku talagalay intaa unbaa laga ogeysiye ayib tiiba haddana lasii taabkahay waxaa la yidhi badda iyo berrigaba dhexdooda ila wax aabu ilahi ogyahay subxana wa tacala badda iyo berriga waxa ku dhex sugan oo dhan ba ogyahay caleen dhacdaayo ma jirto isagoon ogeyn markay dhacayso wuu ogyahay xabad dhulka mugdiyaalkiisa xabad badar ah dhulka mugdiyaalkiisa dhexdiisa ku sugan oo dhulka la dhexgeliyey lagu aasay meeshaa la geliyey ama shay qoyan ama ingegan ma jiro ilaa horay buu kitaab ugu qornaa looxulmaxbuudka horey ugu qoray waxaanoo dhan ka socda adduunka waa wax ilaahi subxana wa tacala horay u qoray qoraalka uu qorayna waxaa ka laazimaya wuu ogaa macna hore loo qorsheey loo ogaa way macna wax markaa uu bilowdo uun ilaahay ku baraarugayo ma aha makhluuqa ayaa waxay yihiin shaygu markuu dhaco unbay yani ku baraarugaan oo gartaan laakiin ilaahi subxaana wa tacaala isagu horuu wax walba u ogaaday u qorsheeyey siduu u qorsheeyey buynu wax walba u dhacaya saas maana ayib xadiis buu nabigu ku fasiray sal alay slam aayadan oo mafaatixulqaybkaasi xadiiskan uu ku fasiray xadiiska bukhaari baa soo saaray min xadiisi ibni cumar nabigu wuxu uhi sal lay slam mafaatixu lgaybi khamsun laa yaclamuha ila allah yani kaydadka qeybka waxa qarsoon iyo cilmiga qarsoon kaydeedkiisu ilahay agtiisu ahaa waa shan shan weeyaan macnaha shantaas waxa markaas wuxuu akhriyay nabigu sal lay slam aayadda qur-aanka een u tegi doona haddii alla idmo ina allaha cindahu cilmu saacati wayunazilu lgayta wayaclamu ma fi larxaami wma tadri nafsu maada taksibu hada wma tadri nafsu biayi ardin tamuut aayadaasu nabigu akhriyay sal lay slam oo mafaatixu lgeybka uu ku tilmaamo ku fasiray nabigu sal lay slam aayaddu waxay leedahay ilaahay agtiisa waxa ah qiyaamada cilmigeeda goortay dhacayso iyo waxa ku saabsan ilahay baa khaas roobka imaanshihiisa goormuu imaanayaa qadarkee imaanaya xaggee buu ku da-ayaa ilahay baa khaasla wayaclamu maa fi larxaami uurka waxa ku jira ninka waxa ku jira oo halkaa yaalana ilahay baa la khaasla lafi berito wamaa tadri nafsun maadaa tagsibu qadan berito naftu waxay shaqaysanaysa ma oga nafina ma ay oga meeshay ku dhiman doonto ma oga shantaasuu nabigu sal lay slam uu ku fasiray saas maana marka arrimaha qeybkee waxyaabaha iyo waxyaabaha laynoo sheegay oo ama qur-aanka ama sunnadu inoo sheegta mooyaane inta kale ee la qariyey cilmigeeda la qariyey waa in halkaa lagu daayo ilahay loo daayo subxana wa tacala caaisha radi allahu canha xadiid muslimu soo saaray ba waxay leedahay man zacma ana muxamadan yukhbiru bima yakunu fii gadin faqad acdama cala allahi lfirya ruuxii sheega nabi maxamed sal lay slam berrita wax dhici doona inuu garanayay ama uu sheegi jiray berrita wax dhici doona ninkaasi been abuura duweyn buu la yimido ilahay buu ku been abuurtay bat maxaa yele ilahay baa wuxuu leeyahy laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah samaawaadka iyo cirarka iyo dhulalka dhexdooda qeybka ku maqani ilahay un baa og subxana watacala alle keligii un baa og nebi maxamed intii waxyiga loogu sheegay waxaan ahayn ma og salawatu rabbi waslamu caleyh hadduu nebi maxamed sidaas yahayna inta ka soo hadhay ee ummadan ama culimadooda ama awliyadooda ama akhyaartooda waa kasii xal jiraan eyb lama ogaan karay eyb wax ilahay qariyay subxana wa tacala jid lagu ogaada male sidaas daraadeed baa waxaad garan kartaan kuwan yani wax weeyaan wax sheeg sheega qeybka wax ka sheega ama kitaab bay furaan ama way xidigiyaan oo xidigahay fiiriyaan ama dhulkay xarxariiqaan oo way faaliyaan ama meehe yani qaabab kale isticmaalaan kuwa baabkaa galo waxbaanu sheegsheegaynaa dhahay waa kadaabin wey waa beeralayaal intooda badanna waxay u badan yihiin jinkay caabudaan oo waa dad jinka la shaqaysa sida xadiidka nabiga kusugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh qaybka jin lagu aan kara ma jiro jidadkaasoo dhanna ilahay waa xidhay subxana wa tacala sixirkaa la xidhay faalka iyo dhulkoo la xariiqaa la yaa la xidhay xidigintaa la xidhay yani kitaab la furo wax laga sheeg sheegaa la xidhay albaabadaasoo dhan waa la xidhay hal albaab unbaa qeybka lagu ogaan lahaa oo ilaahay ogolaaday albaabkaasi waa waxyigii ilahay xaggiisa kasoo degayay nebi maxamedna la soo gaadsiinaya salawatu rabbi waslamu caleyh kiina nebi maxamed markuu dhintay waa xidhmay qeyb intii laynoo sheegay waxaan ahaynoo laga ogaan kara ma jiro marka ninkii waxbaan ogahay ku yidhaahdana waa war aan waxba ka jirin saas man ayb wa cindahu ilahay agtiisa waxaa ahaaday mafaatixu lgaybi kan qarsoon shayga maqan shayga maqan kaydkayd kaydadkiisu shayga maqan kaydadkiisu alla agtiisu ahaa ama furayaashiisana waa la yidhahda laa yaclamuhaa ma oga yani haddii la yidhaahdo mafaatixdu waa kaydad waxaa laga keenay markaasi waxay ka timid jamcu maftaxi wey oo kaydkaa la yidhahdo meesha la furaa lahaa waa kayd haddii la yidhaahdo mafaatixdu waa furayaalna waa jamcu miftaxin oo waa fure saasay macnaha marka kala yihiin maftaxaan iskaga wada mafaatixu lgaybi shayga maqan yacni kaydadkiisu ilaahay agtiisay ahaada laa yaclamuhaa ma oga kaa maqan ilaa huwa isaga mooyaane cid kaloo og ma jirto wa yaclamu wuxuu og yahay rabbi waa la sii faafayey marka intaasi waa iyadii oo la koobay laakiin faahfaahin dheeraada lasii bixiyey waxaa layidhi wayaclamu rabbi wuxuu og yahay maa fi lbari waxa bariga dhexdiisa ku sugan iyo walbaxri badal badda iyo berrigaba wixii ku dhex sugan buu ogyahay makhluuqaadku qaarna berri bay joogaan qaarna bad bay ku noolyihin kulli makhluuq oo dhan buu ogyahay rabbi subxana watacala wamaa tasqudu ma dhacdo min waraqatin caleen ma dhacdo ilaa yaclamuhaa xaal uu og yahay mooye caleen kastoo dhacaysa xaaladda uu og yahay mooye si kale kumama dhacdo goormay dhici doontaa goormay igegi doontaa xaggay ku dambayn doontaa yani tiradeeda ilahi subxana wa tacala wahay walaa xabatin xabadi ma jirto ama xabadi ma dhaqdo ma dhacdo taasoo fii dulumaati alardi dhulka mugdiyaalka dhulka dhexdiisa ahaat walaa xabatin xabada waxaa laga wadaa badarka iyo waxyaalaha dhulka hoostiisa la geliyay walaa xabatin xabadi ma dhacdo fii xabadaasoo fii dulumaati alardi dhulka mugdiyaalkiisa dhexdiisa ahaat dhulka hoostiisa iyo mugdigiisa ku dhex jirta walaa ratbin shay qoyani ma dhaco walaa yaabisin mid ingeganna ma dhaco ilaa fii kitaabin xaal ay kitaab ku sugan yihiin mooye mubiinin oo cad marka xaaladda ay dhacayaan intaasoo dhani waa xaalad ay kitaab ku qoran yihiinoo diiwaanka weyne looxi maxbuudka lagu qoray horayna ilaahay u ogaaday subxaana wa tacala saas way macnaha ayib ilaa fii kitaabin marka waxaa laga wadaa mulux maxbuud ratbiga iyo yaabiskana waxaa laga wadaa inta ilaahay uu abuuray baa waxay u qaybsamaan mid qoyan iyo mid ingegan ma wax ka dhexeeyaa jir ama waa ingegay ama waa qoyay kulligood ayaa soo gudagelaya macnaha saas weya وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى هل كواحد كذا كنا شيعنا oo yidhi labiiyo tobankooda imaam ee ay rumaysan yihiin qeybkay ogaayeen been bay sheegeen dariiqooyinka oo iyagana yidhi awliyadu qeybkay ogyihiin iyaguna been bay sheegeen waxba kama jira waxaasoo dhan wax ka jira male qur-aanka iyo sunnada haddaad tix raacdaan qeybka lama ogaan karo qeybka jid lagu ogaan karo ma jiro jidkaas ilaahay xidhay oo nebi maxamed dhimashadiisii ku xidhay waxaan ahayn jid kale lagu ogan kara mas ninkii ummadda yidhahda qeyb baan ogahayna waa nin ilaahay ku been abuurtay maxaa yeelay haddii nebi maxamed ba layel ma ogid ma nebi maxamed buu ka fadli badan yahy nebi maxamed buu ka cilmi badan yahy ka cilmi badan kara macana saas macana ayib wahuwa alle alladii kii wey yatawafaakum idin oofsada bileyli habeenkii midka idin oofsada wey wayaclamu wuxuu og yahay alle maa jaraxtum waxaad kasabtaan binnahaari maalintii waxaad kasabtaan uma kadibna yabcaukum wuu idin soo bixini fiihi uma kadibna yabcaukum wuu idin soo bixiyaa fiihi maalinka dhexdiisu idin soo bixiyaa liyuqdaa in la gudo daraaddeed baa laydin soo bixiyaa ajalun ajal in la gudo musaman oo ilahay agtiisa la magacaabo uma kadibna ilayhi xagga allah ayaa marjicukum noqodkiinu ahaada uma kadibna yunabi'ukum wuu idiin warrami bimaa kuntum waxaad ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeyey ayuu alla idinka warrami subxana wa tacala wahuwa aladii yatawafaakum billeyli waxaa laga wadaa wafaadkana waxaa laga wadaa waa wafaatu suqraa laba wafaad baa jira laba geeriyood oo qur-aanku labadaba wafaad ka cabiro midna waxaa la yidhahdaa alwafaatu lkubraa midna waxaa la alwafaatu suqra wafaadka weyn waa geerida aynu dhaqaano wafaadka yarkaana waa hurdada saas way macana allahu yatawafa alanfusa xiina mawtiha walatii lam tamut fii manaamiha fayumsiku alatii qadaa canha lmowt aayaddaasa labadaba sheegtay mid midda hore waa wafaadka weyn ta dambana waa wafaadka yar wey macana aayadani marka waxay ka hadlaysaa wafaadka yaray ta yaroo hurdada macana wa huwa alle alladii midka wey yatawafaakum idin oofsada bileyli habeenkii oo hurdada idin geliyo wey ila ruuxu markuu hurdo yani waxa wey kaanuu naftii waxay ka maqanto kale udhiga xoogaha waa neefneefsanaya laakiin xisgiisi iyo dareenkiisi ma joogo taas way macana waxa kusoo socda ma arko shan qarn ma dareemayo waxba iskama caabin karo bini aadamkii murmahayo doonaya ma bahaba marka waa nooc geeli ah marka taas ilaahay baa idin geliya wafaadkaas ilaahay baa habeenkii idinku keena maalintii waxaad shaqaysanaysaanna wuu ogyahay camalka maalintii aad shaqaynaysaanna rabbi waa la socdaa subxana wa tacala maxaa yeele shaqadu maalintii ay badanta maalinta lafteeda waa la seexdaa oo dadka qaar baa seexda laakiin seexashadu waxay u badan tahay habeenkii bay u badan tahay shaqaduna waxay u badan tahay maalintii bay u badan tahay saas daraaddeed baa wuxuu yidhi wayaclamu maa jaraxtum binnahaar maalinkii shaqadaada haysana ilahi ogaya subxana watacala shaqo aakhara ha noqoto mid adduunya ha noqoto xalaal ha noqoto xaaraam ha noqoto waxaad haysaan ilahi waa ka waraya subxana watacala ayib maxaa ka dambayn doona marka hurdadaa kadib uma yabcatukum wuu idin soo saari oo wuu idin soo bixini fiihi fi nahaar maalintii dhexdeed habeenkiisa waa inaan fiican maalintii buu idin soo kaakicini waad soo baraarugaysaan xilligii maalintu soo dhawaato waad soo kaakacaysaan shaqadii baad isu diyaarinaysaan waad labisanaysaan wabakaaba nolol iyo dhaqdhaqaaq baad gasheen maxaasaa loo yeelay habeenkiina laydiin seexinaya maalintiina laydiin soo saaraya liyuqdaa ajalun musamaa in la xukumo ajal magacaaban daraaddeed baasaa loo yeelay ajasha magacaaban ruux walba xilliguu ku ege oo dhaqdhaqaaqiisu ku ege oo hurdadiisu ku egta oo shaqadiisu ku egta maxay tahay waa xilliguu geeriyoonay xilligaa wey ajasha la tikaa wey liyuqdaa ajalun musama ajashaa ruux walba uu leeyahay si loo xukumo siduu marna u seexanayo marna usoo toosayo u shaqaysanayo tiisii inuu la kulmo halkaasaa lagu sugaya maana saas weya liyuqdaa ajalun musama taasi markay dhacdana maxaa ka dambayn doona haddii tii la sugaya ay timaado ajashiisii u timaado uma ilayhi marjicukum carada ku baabi'i maysaana ilahay baa laydin cemlay xagga allah noqoshadiinu weeye xagga allah haddii loo noqdana taladu maxay tahay uma yunabi'ukum bima kuntum tacmaluun waxaad adduunka kusoo shaqayseen ayuu alla idinka warramayo abaalgudkeedii idin marin soo ma ayaddu hal ayada wey laakiin nolosha bini aadamkii maraaxishuu marayo dhambi ka hadashay soo ma yani waxa weeye noloshan adduunyada waa maraan jiifniyo maraan shaqaynayo la garay taa waxaan ku sugaynaa waa geeri geeridii hadday nagu timaadana xagga ilahi baa nooloo celi ilaahi markii loo tagana addoommadiisu la xisaabtooyo nin walba beertuu beertay uu midhaheedii siinay marka saas inala xisaabtana la doonaya saa ku talagallo yani indhasaraxaadka adduunyadan iyo wareerkan haddii duruusta noocaas oo kale aada haysato waxaa kuu soo baxaya markaad ilaahay subxaana watacaala ku xidhan tahay maxaad soo martay xaggeed hadda maraysa stagekeed hadda maraysa kewe hadda xaggeed maraysa maxaa kaa dambeeyood mari doontaa intaasoo dhan baa ku wacay laakiin gaalku wuxuu nool yahay nolol daba go-an nolol daba go-ano wixii horena ma ma hayo waxa dambee soo socdana ma hayo intan hadda ka hor muuqatoon buu hayaa saas daraaddeed buu ilahay ku magacaabay inay jaahiliin yihiin hadday adduunyada wax walba soo saareen oy horumar walba gaadheen oo wax lala yaaba ay gaadheen waa waa jaahiliin sooma leanna intan ka hor muuqata waxaan ilma hayaan mana garanayaan macana wahuwa alle alladii kii wey yatawafaakum idin oofsada oo idin hurdo siiya bileyli habeenkii idin hurdaysiiya wafaadka yartaa oo hurdadaa midka idin oofsada wey wayaclamu wuu ogyahay alla subxaana wa tacaala maa jaraxtum waxaad kasabtaan xubnihiinna waxaad ku qabataan ood shaqaysaanna wuu ogyahay binnahaari maalintii laguma mooga baad shaqaynaysa isjir wey maana waa laga waraya uma kadibna yabcaukum wuu idin soo bixiyaa fiihi maalinka dhexdiisuu idin soo saara maalinkii ayuu idin soo bixiyaayo hurdadii idinka soo kiciyaa wey liyuqdaa in la gudo daraaddeed baasaa loo yeeli ajalun ajal musaman oo ilahay agtiisa ka magacaabo madal iyo wakti agtiisa laga magacaabo ruux walba loo magacaabay in la gudo daraaddeed baasaa loo yeelay uma kadibna markii madashii la gudo ilayhi xaggiisa ayaa marjicu ahaaday isaga xaggiisa aad usoo noqonaysaan uma kadibna yunabi'ukum wuu idiin warramayaa bimaa shay buu idinka warramayaa kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwa samay waxaad samaysay oo dhan baa diiwaankiisa lagu soo hordhigay ha xumaado ha fiicnaado ha samaado wuxuu yahay hortaadu yaalla war baa lagu siinaya marka waa lagugu abaalgudi wey macna saasaa laga wada wahuwa alqaahiru fawqa cibaadihi wayursilu calaykum xafada wahuwa alle alladii mid wahuwa alle alqaahiru kan qasba weeye adoomada wuxuu doonaya u marsiiyaa fawqa cibaadihi addoommadiisa korkooda wey uu midka ka sarreeyo wayursilu wuu diraa alla calaykum dushiina wuxuu idinku diraa xafadatan kuwa xifdiya kuwa idin ilaaliya xataa idaa jaaa markuu yimaado axadakum midkiin almowtu geeridu markay ku timaado tawafathu waxa oofsanaysaa rusulunaa kuwaan soo dirsanay baa oofsanay walxaal bay oofsanayaan hum iyagu laa yufariquuna aynan kabood falaynin uma kadibna markii la orsado rudduu waa la celiyey khalaa'iqii rudduu waa la celiye waa la celiyaabaa laga wadaa ilallahi xagga allah loo celiya mawlaahum maaligoodii ah allaha iska wey mawlaahum ah kii iska lahaa iyaga alxaqi ee xaqa ahaa anaa hooyay lahu isaga keligii buu u sugnaaday alxukmu xukumku u sugnaaday wa huwa isaguna asracu lxaasibiina inta wax xisaabisanka ugu degdeg badow alla subxaana watacaala aayaddan mid lamida waan ka soo marnay suuradan kusoo marnay wa huwa alqaahiru fawqa cibaadihi rabbi subxaana watacaala addoommadiisa ayuu qasbaa siduu doonuu u dhaqaa wuxuu doonuu marsiiyaa layskuma taagi karo lamana diidi karo qadidiisa iyo qadarkiisa cidinama diidi karto saas way maanaa qaahiru fawqa cibaadihina waxa weeyaan addoommadiisuu ka sarreeya fawqiyatu daat iyo fawqiyat alghalabati waalqahri oo taa midda hore lagu sheegay ah iyo fawqiyat alasmaa wasifaat ilahi subxaana wa tacaala fawqiya mutlaqa buu leeyay waa sarreeya rabbi subxana wa tacala adoomadiisuu ka sarreeya aayaddii horeynu kusoo sheegnayoo rabbi subxaana wa tacaala meel walbuu joogaa caqiidada odhanaysa baatilka ah bay aayaddu radinaysa fawqa cibaadihi adoomadiisu rabbi ka sarreeya subxana wa tacala rabbi subxaana wa tacaala wuxuu idinku soo walba oo idin ilaalisa maxay ilaalisaa malaaigtaas waxay ilaalisaa acmaashin wa ina calaykum laxaafidiin kuwa ilaaliyayaal ah baa dushiina saaran malaa'ig ah wax kastoo idinka soo baxa iyo wax kastoo samaysaan bay waardi ka hayaan maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid malaa'ig noocaasaa diiwaan idinla dul saaran waxaad samaysaan waxaad ku kacdaan kulli halkaasaa lagu qoraya wayursilu calaykum xafada waa malaa'igta acmaasheeda ilaalinaysa wy maana mar alla markii ay yimaado geeridu markay timaado oo tii ilaahay ay ku timaado addoonka oo waktigiisii la gaadho malaa'ig kalaa u xil saaran oo nafta ka qaada tawafathu rusulunaa rusushaa waxaa laga wadaa waa malaa'igta nafta qaada malakulmowt iyo malaa'igta la shaqaysa wey ila malakulmowt keligii maaha guruub dhan ciidamo dhan oo malaa'igaa la shaqayso hawsha hawsha la qabta sida xadiidkii baraa ee dheeraa imaam axmed uu soo saaray siduu kutusay marka rusulna waxaa laga wada waa malakulmowtka iyo malaa'igta la shaqaysa nafta qaada kuwaasaa marka oobsanaya oo nafta ka qaadaya waktigiisii marka la gaadho kuwaasi markay nafta qaadayaana ma samaynaya wax gaboodfal ah gaboodfal waxaa laga wadaa macnaha xadgudubna ma samaynaya yufriduuna adilna ama gaboodfal waxaa tidhaahdaa yacni waktigii loogu talagalay inay nafta qaadaan kaman horumaraan kama dimariyaan qaabkii ilaahay ugu talagalay inay nafta u qaadaan kama bedelaan sidii ilaahay uu u qorsheeyey iyay u fuliyaan arrinta wahum laa yufarituun saas way maanaa kadibna markii nafta la qaado xaggee loo celiyaa ilahay baa loo celinaya kii iska lahaa xaqa ahaa ayaa xaggiisa loo celinayaa markaasuu rabbi subxaana wa tacaala alaa lahu lxukmu xukumka isagaa iskale adduunkana isagaa maamulhayay oo qaahir ahaa oo u telinayo wuxuu rabo unbuu marsiinayay aakhare hadday tagaanna isaga unbay u tegayaanoo xukumaya alaa lahu lxukmu isagaa xukumayo rabbi subxana wa tacala acmaashoodii buu ku xukumay ama naar buu uxukumi ama jan buu uxukumi cid kaloo fargelin karta ma jirto saas way maanaa inta wax xisaabisana ilahay baa ugu degdeg badna subxana wa tacala macnaha waxaa laga wadaa intaasoo makhluuqaad ah markuu ilaahay uu xukumayo oo mid walba maxkamadda la saarayo oo loo kala garsoorayo macnaha ilaahay intuu qolo ku mashquulo qolo kale kama mashquulahay makhluuqa caadatan waxay tahay markuu qaadigu maxkamadda qaadayo hal ruux iyo laba ruux maxkamad u qaadayo mid saddexaad iyo mid afraad iyo kuma dari karo waa inuu qoladan dhegaysto horta gartoodii qaado kuwa kale haddanaba kuwo kale hala soo daayo kolba mid mid u dhagaysto yani waxa wey waa ku rafaaday laba hadday iska garab hadlaan ma wada dhegaysan karo sooma ilahay saa maha subxana watacala wahuwa asracu lxaasibiin ilbiriqsi baa waxa dhan la kala tuuraya saas maana uma baahnaba hebel soo daayo bal haddana koox hebel soo daaya magacyaha la yeedhiyo iyo ma maxkamad bini aadam wey taas wahuwa asracu lxaasibiin marka taa ogaada oo alla isagaa adduunna idiin taliya aakhirana isagaa idiin talin doona isaga ku xidho marka ka cabsado shareecadiisa raaca raaligelintiisa ku dadaala wy maana wahuwa alle alqaahiru kan qasba weeye addoommada fawqa cibaadihi addoommadiisa kan ka koreeya wey wayursilu wuu diraa calaykum dushiina wuxuu ku diraa xafadatan kuwa idin xifdiya acmaashiina ilaaliya oo malaa'ig xataa idaa jaa markuu yimaado axadakum midkiin almowtu geeridu markay ku timaado oo waktigu geeriyoon ha la gaadho tawafatu waxaa oobsanaysa rusulunaa kuwaanu soo dirsannay oo malaa'igtii nafta qaadaysay malakulmowt iyo raggii saaxiibadii macnaa malaigtii la socotay walxaal bay nafta ka qaadayaan oo oonsanayaan hum iyagu laa yufarituuna ayna gabood falaynin kana hormarin maayaan kana dibdhigi maayaan qaab kana bedeli maayaane sidii loogu talagalay uma kadibna rudduu waa la celiyey rudduu waa la celinayaa ila allahi xagga ilahi baa loo celinaya mawlaahum kii iska lahaa ayaa xaggiisa loo celinaya alxaqi ee xaqa ahaa ilan isaga unbaa xaq isaga unbaa xaqa waxa kaloo dhan waa baatil isagaa loo celinaya alaa hooy lahu keligii bay usugnaaday alxukmu xukumku usugnaaday keligiibaa maxkamada qaadaya addoommadiisana xukumay wa huwa isagana asracu lxaasibiina intax wax xisaabisa isagaa ugu degdeg badan alla subxana wa tacala qul man yunajiikum min ulumaati lbari wlbaxri tadcuunahu tadaruca wakufyatan lain anjana min hadihi lanakunana min ashaakiriin qul waxaad tidhahdaa nabigu man yunajiikum yaa idin badbaadinaya min ulumaati lbari beriga mugdiyaalkiisa iyo walbaxri badda mugdiyaalkeeda yaa idinka badbaadinaya tadcuunahu xaal aad baryaysaan tadarucan khushuuc muuqata wa khufyatan iyo qarsoodi idinkoo u baryay qaa'iliina idinkoo weliba odhanaya lain anjaanaa hadduuna badbaadiyo min haadihi middan hadduu naga badbaadiyo lanakuunanna waanu ahaan doonaa min ashaakiriina kuwa shukuriyaanu noqonayn qul waxaad tidhahdaa allahu alle waxba jawaabtaa ka sugin waa arrin iska cadde qul waxaad tidhahdaa allahu alle ayaa yunajiikum idin badbaadinaya minhaa dulumaadka iyo mugdida isagaa idinka badbaadiya wa min kulli karbin kurbo walba markaana kurbo walbana isagaa idinka badbaadiya uma kadibna antum idinku tushrikuuna waad la wadaajinaysaan ilahi subxana wa tacala waxaad ku dhadhaabaan nebiow nimankan ilaahay cidaan ahayn baryaya oo alla ka soko waxyaabo kale caabudaya waxaad tidhahdaa yaa idinka badbaadinaya badaha iyo beriga mugdiyaalkooda mugdiyaalka waxaa laga wadaa shadaa'idda dhibaatooyinka badaha idinku qabsanaya ama berigaba idinku qabsanaya yaa idinka badbaadiya oo weliba aad baryaysaan oo si muuqatoo khushuuc muuqata iyo si qarsoon baad u baridaan si qarsoon macnaha waxa weeyaan qalbiga iyo afka oo aan la maqlayn tadarucantana waxaa laga wadaa khushuuc muuqato oo lagu arkayo yaad saa u baridaan oo dhibaatooyinka waaweyn markay idinku dhacaan idinka badbaadiya oo markaa weliba aad tidhaahdaan tan hadduu naga badbaadiyo walla inaanu u mahadcelin kuwa shukriye inaanu ka mid noqon kasa aad dhahdaaneed keligii u yeerataan dhibaatooyinka markay u dhacaan kewen ma dhagaxyaan baad u yeerataan maya ma waxaad u yeehataan geedaad u yeehataan aad barakaysataan maya ma malaa'ig baad u yeehataan maya ma qabriyaad u yeehataan iyo wadaadda maya yaad u yeehataan jawaabtu waa iska caddahay waxbaha ka sugna u jawaaba le qul illaahu yunajiikum minha waxaa idinka badbaadiya xaaladaa iyadaa dulumaadka iyo mugdiyada iyo shadaa'idda dhibaatooyinka waxaa idinka badbaadiya alla keliya weliba taa keliya meehe wa min kulli karbin arrin kasta oo murug leh oo kurba leh oo idinku dhacdana isagaa idinka badbaadiya allaha saa idin yeelaya ayaad haddana intaad tagtaan baad waxyaabo kale ku garab wadaan uma antum tushrikuun bal fiiri markii dhibaato ay dhacdana isaga keligii baad ku hordaysaan markii dhibaatadii aad ka baxdaanna wixii aad shalay ka tagteen baad soo urursanaysa mid dhagax buu wataa mid geed buu wataa mid wadaad buu wataa mid awowow buu leeyahay mid caruu wataa marka waxaan ka baxa dhibaatadu markay idin qabso balaayada weyn dhacdaan abaaruhu dhacaan oo balaayooyinku dhacaanna keligii baad garanaysaan markay barwaaqa timaadana kuwii shalayta aad aasteen baad kulli soo wada noolaynaysaansoo qaadanaysaan balale waxaasi macquul maaha markay dhibaatadu jirto ka dhibaatada aad ula carartaan oo idinka badbaadiya baa cibaadada iskale keligiibaa baryada le keligiibaa yani waxa weeyaan sujuudda le keligiibaa gawraca le sida keligii caabuda maxaad waxyaabaha kale ugu garab wadaan wey maana qul waxaad dhahdaa nebigo man yunajiikum yaa idin badbaadinaya min dulumaati lbari waalbaxri badda iyo beriga mugdiyaalkooda yaa idinka badbaadiya waa dhibaatooyinka waaweynee ka dhaca wey maana ayib yaa idinka badbaadiya tadcuunahu xaalo aad baryaysaan kaa isagaa tadarucan khushuuc muuqata aad ku baryaysaan wa khufyatan qarsoodi aad ku baryaysaan idinkoo khushuuc muuqata ama mid qarsoon ku baryaya qaa'iliina weliba idinkoo leh lain anjaanaa hadduuna badbaadiyo min haadihi middan haddana haysata hadduu naga badbaadiyo lanakuunanna walla inaanu ahaan oo ahaan min ashaakiriina kuwa shukriya inaanu ka mid noqon kumaas kaasi waa kuma qul waxaa bada allahu alle ayaa yunajiikum idin badbaadiya minhaa ulumaadka ilahay baa idinka badbaadiya yaa kale wa min kulli karbin kurbo walbana isagaa idinka badbaadiya karbiga waxaa la yidhahdaa waa musiibada murigta lowla musiibo kasta oo murug iyo walbahaar lana isaga keligii baa idinka badbaadiya uma kadib antum idinku tushrikuuna waad la wadaajinaysa bal waxaad ku garab wadaan fiiri marka waxa aad makhluuqaadkaad ku garab wadaane wax wadaajinaysaan bal fiiri saas wy maanaa qul waxaa baada nabiga huwa isagu alqaadiru kan awoodo wey calaa an yabcatha inuu diro calaykum dushiina cadaaban cadaab inuu idinku diro min fawqikum xaggiina sare inuu idinkaga soo diro aw min taxti arjulikum lugihiina hoostooda inuu idinkaga soo bixiyo aw amase yalbisakum inuu dheeho yalbisakum inuu idinku dheeho yalbisakum macnaheeda waxaa laga wadaa an yalbisa almra baynakum inuu arrinka idinka qaso oo idinka dheehgeliyo shiyacan xaal aad kooxa tihiin oo wayudiiqa markaa uu dhadhansiiyo bacdakum qaarkiin ba'sa bacdin qaarka kale baaskooda uu dhadhansiiyo undur bal fiiri kayfa sida nusarifu aan u gedgediyayno alaayaati aayadaha aanu u gedgediyayno lacallahum yafqahuuna si ay u fahmaan ama lacallahum waxay mudan yihiin yafqahuuna inay fahmaan wakadaba waxaa beeniye bihi qur-aanka waxaa beeniyey qawmuka tolkaagaa beeniyey nebi maxamedow walxaal bay beeniyeen huwa isagu alxaqu xaqi u yahay qul waxaa tiraahdaa lastu maihi calaykum dushiina biwakiilin mid loo xilsaaray maihi wakiil dushiina kuma ihiyo anugu idma xifdiyo saa ku dhabaale qul huwa alqaadiru cala an yabcata calaykum cadaaban min fawqikum waaxid shabaad goodi wey allah subxaana wa tacaala dadkiina la kari la'yahayow allah wuxuu awoodaa hoos inuu cadaab idinkaga soo inuu korka cadaab idinkaga keeno xagga sare samada in cadaab laidinkaga keeno wuu awoodaa ilahi subxana wa tacala dhulka inuu cadaab idinkaga soo bixiyana waa heli karaa oo dhulka waxay noqon kartaa maala dhulka in laydinla gooyo in dhulgariir laydinku laydinku keeno in daadad iyo waxyaalo dhulka ka soo baxaan oo biyo laydinku hafiyo yani hoos cadaab waa laydinkaga soo saari karaa korkana cadaab waa laydinkaga keeni karaa intaba rabbi waa awoodaa subxana wa tacaala waxaa kaloo rabbi uu awoodi karaa in arrinka inta layskaga kiin khaldo oo arrinka layskaga kiin laydinka dheehgeliyo oo laydinka qaso oo wax kala garan weydaan qaarkiin qaarka kale dhibkiisa iyo baaskiisa la dhadhansiiyo waxaa laga wadaa inta layskiin khilaafsiiyo in idinka laysku kiin dirood islaysaan aw yalbisakum shiyacan wayudiiqa bacdakum ba'sa bacdin kooxa islaaya oo ayagu yani wax weeyaan isbaabi'iya oo laysku cadaabo ayaga oo dhibaato isku muta iyuu alla idinka dhigi karaa subxana wa tacala idinka laftiinaba laysku kiin cadaabi karaa intaba rabbi waa awoodaa subxana wa tacala rasuulkeena waxaa ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh aayadda markuu akhriyey qul huwa alqaadiru calaa an yabcatha calaykum cadaaban min fawqikum nabigu wuxuu yihi acuudu biwajhika ilaahay wejigaagan magan u ah haddana markuu akhriyey aw min taxti arjulikum acuudu biwajhika buu ilah wejigaagaan magan u ahay markuu inta kale akhriyay aw yalbisakum shiyacan wayudiiqa bacdakum ba'sa bacdin hada ahwan buu nabigu sal lay slam tanaa fudud tanaa fudud macnaheedu waxa weeye dhulka in cadaab inta layskaga soo saaro eber layska dhigo waxba layska reebin ama samada inta cadaab layskaga keeno eber layska dhigo waxba layska reebin iyo in cadaabka layscadaabayo uu noqdiyo ciqaabtu in layslaayo un oo dadka dhexdooda inta laysku diro koox koox isu laayaan way kala fududa sooma waa shar laakiin waa kala fudud yahy kanu waxbuu hambayni laakiin cadaab kor ka yimid ama hoos ka yimid waxba hambayn maayo rasuulkeena waxaa kaloo ka sugan xadiid kaloo saxiixa uu leeyahay ilaahay waxa weydiistay saddex arrimood laba waa layga yeelay midna waa la ii diiday saddex arrimood waxa weeyaan waxaan ilaahay weydiistay buu yihi cadaab ummadaydao dhan wala camimo inuusan ilahay sida ummadihii hor o kale uusan kusoo dejin ku keenin waa laga yeelay cadow aan iyaga ahayn oo shisheeye ah inuusan ku sallidin oo uusan dhammaynin oo tirtirinna waa weydiistay waa laga yeelay midda saddexaad waxay ahayd inuusan ayaga dhexdooda dhibaato dhiginoo ayagu aynan islaynin taa waa layga diiday buu nabigu sal lay slam taa waa layga diiday waa middaa marka aw yalbisakum shiyacan wayudiiqa bacdakum ba'sa bacdin qabiil qabiil baa laysu leyn oo degmodeg baa laysu leyn oo waddan waddan baa laysu leyn oo koox koox iyo xisbi xisbi baa laysu leyn waa cadaab iyo ciqaab xagga ilahay ka timi subxana wa tacala cadaab iyo ciqaab wey ma waxaan inagu habsaday baan cadaab ahayn cadaab rabbaaniyo oo ku yimid annaga dembi iyo khalad aan galnay ku yimid wey saas maana cadaabka ilaahay yaa qaadi kara ma cidaan isaga hayn baa qaadi karta cidaan isaga hayn qaadi karta ma jirto haddii sidaa loo rumeeyo xal un baan helin lahaa maxaa yeele cudurka markaas baandaa daawadiisa heshaa laakiin ilaa iyo haddaba waxaaba la garan layahay cudurkii baa la garan lahay cudurkii in la fahmaaba ummaddii lagu kari layahay cudurkani see ku yimid yaa keenay see ku bixi karaa markaa kadib ay imaan karta laakiin cudurkii baaba la qaansaninba macnaha marka ilaahay subxaana wa tacaala ummaddan sida nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh ummaddan ciqaabteeda adduunye iyo cadaabkeeda ilaahay wuxuu ka dhigay seeftaas ay iyagu iskala daalayaan iyo dhiigga ay daadinayaan iyagu islaynayaan ayuu rabbi subxana wa tacaala uga dhigay dhanka kale marka la fiiriyana dembi dhaaf bay utahay oo in badan buu ilahay ugu dambi dhaafay laga gardanay laga gardanaya ilahay ugu dambi dhaafaya subxana wa tacala xadiis badoona saas ayaa nabigeena ka sugan sal lla alay slam qul waxaad tidhahdaa nebigu huwa alle alqaahiru kan awoodo wey calaa an yabcata inuu diro oo soo saaro calaykum dushiina cadaaban cadaab inuu diro min fawqikum xaggiina sare inuu cadaab idinkaga soo diro ilahay waa awoodaa subxana wa tacala aw amase min taxti arjulikum lugihiina hoostooda inuu cadaab idinkaga soo diro aw amase yalbisakum ay yalbisa almra baynakum aw amase yalbisa in uu yani waxa weye qaso almra arrinka baynakum dhexdiinna yalbisakum inuu arrinka idinka qaso oo idinka dheehgeliyo shiyacan xaal aad tihiin kooxo inta arrinta idinka qasantoo laydinka dhehgeliyo wax badan idinka qarsoomaan shiyacan xaal aad kooxa tihiin oo wayudiiqa marka uu dhadhansiiyo bacdakum qaarkiin ba'sa bacdin qaarka kale baaskooda uu dhadhansiiyo si fiican birta laysaga aslo yani dhegta dhiigga laysu daro oo markaa kadib haddii birta layska aslo maxaa ka dhalanay nabadgelyadii oo kharibanta qarankii oo duma dawladii oo burburta yani waxa weya noloshii oo kharibanta qax iyo kala carar inuu dhaco waxaasoo dhan baa ka ratimay cadaab bacda cadaab wey ciqaab ciqaab ka dambaysa cadowgiiyo markii dambe jaanis kuu hela waxaasoo dhan maxay ka bilowdeen koox koox iyo qabiil qabiil iyo gobol gobol iyo degmo degmo iyo reehel oo reehel iska edi saasay markii hore ku bilaabatay markii dambena maxay ku dambaysay balaayay ku dambaysay oo kukaa macna aw yalbisakum shiican wayudiiqa bacdakum ba'sa bacdi oo hor khalad la galabay wax ku timide khaladka ilaahay subxaana wa tacala in laga raaligeliyo in laga raaligeliyo khaladkii la galay ilahay looga noqdo wy maana saa unbaa wax usacmi karaan oo ilahay subxana wa tacala cadaab ku qaadi kara maana sidaas wy maana ayib haddaad bini aadan oo makhluuq khalad ka gasho sameexid baa la bixiyaa sooma xaal baa la bixiyaa markaasaa quluubtiisu soo noqotaayoo lakala raalli noqdaa ilaahay subxaana wa tacaala khaladkan ka galay oo ciqaabtani ka dhalatay xalkeedii waxa way ilaahu soo noqonay intaa ma laynaga heli karaa maya waa laynaga waayo ilahay haddaaba laynagu kari lahay saas way macana undur bal fiiri kayfa sidee baan nusarifu u gadgediyeynaa alaayaati aayadaha lacallahum waxay mudan yihiin yafqahuuna inay fahmaan bal fiiri sida wax loo tusay oo kolba dhinac laga soo gelay oo kolba dhinac wax laga tusaalaynay bal saanu aayadaha ugu rogrogayno u gargadiyayno fiir rabbina subxana wa tacala wakadaba waxaa beeniyey bihi qur-aanka waxaa beeniyey qawmuka tolkaadaa beeniyey qawmkaas ka dhalatay baa qur-aankii beeniyey dadkii ugu horreeya diiday bay ahaayeen wal xaal bay beeniyeen huwa qur-aanku alxaqa uy alxaqu uy isagoo xaq ah diidadooda hadday diideen qur-aanka baatil ka dhigi mayso xaqan ilaahay soo dejiyey ama ogolaada ama diida waa xaq mar walba waa xaq qul waxaad tidhahdaa lastu mayhi calaykum dushiina biwakiilin mid loo xil saaray mayhi idinka dushiina iyo camalkiina uma xil saarni mana inaan la idin xifdiyoona idin ilaaliyona la iima soo dirin inaan wax idin soo gaadhsiiya unbaa laiisoo diray tiina waa gutay intaa ku dhibale likulli naba-in war walba waxaa u sugnaaday mustaqarun wakti uu sugnaado wa sawfa taclamuuna waadna ogaan doontaan waidaa goortii ra'ayta aad arag alladiina kuwa yaquuduuna dhex galaya fii aayaatina aayadahanaga kuwa dhex galaya markaad aragto fa acrid jeedso canhum xaggooda ka jeedso xataa yaquuduu ilaa ay mukhuurtaan oo dhex galaan fii xadiiin sheeko oo hayrihi isaga aan ahayn wa imaa yunsiyannaka haddii uu ku halmaansiiyo ashaydaanu shaydaanku hadduu ku halmaansiiyana falaa taqcud ha fadhiisanin bacda dikraa xasuusashada kadib maca alqawmi qowmkiila jirankooda alaalimiina ee aalimiinta ha la fadhiisanin wamaa cala aladiina kuwii dushooda ma ahaanin yattaquuna isjira wamaa cala aladiina kuwii dushooda ma ahani yattaquuna isjira min xisaabihim kuwa gaaladaa xisaabtooda xaal uu ka mid yahay min shayin shayna ma ahan shay kuwa gaaladaa xisaabtooda ka mid a kuwa dushooda ma ahanin walaakin dikraa walaakin calayhim dushooda waxaasi ahaaday dikraa waanin inay kuwa waaniyaan lacallahum waxay mudan yihiin yattaquuna inay isjiraan oo isilaaliyaan macnaheedu waxa weeye qur-aankaasoo intaasoo war alla inooma sheegi oo intaasaa imaan doonta waxaasaa dhici doona waxaasaa dhici doona waxaa la leeyahay war kastoo la sheegay wax walboo laga warramaayo wakti buu leeyahy likulli naba'in mustaqarun wakti uu sugnaaduu leeyahy oo uu dhici doono saas way maanaa oo ilaahay subxaana wa tacaala ku talagaloo qorsheeyey shay walba waktigiisibuu marka ku imaanaya kasoo hormari maayo waadna ogaan doontaanbu rabbilahi subxaana wa tacaala waxyaabahan hadda la idinka warramayo ee maqalka idinku ah ayagoo muuqaalaad indhaha saari doontaan wasawfa taclamuuna waad ogaan doontaan arrimaha markii la gaadho shay walba waad ogaan doontaan way macana aayadan waxay ka hadlaysaa arrintii aan kusoo marnay fi suurati nisa oo waxaa la leeyahay nebiga sal alay wasalam haddaan aragto kuwa aayadaha ilaahay dhex gelaya oo maxay ku dhexgelayaan way beeninayaan way radinayaan way ku ciyaarayaan way ku jeesjeesayaan way khilaafayaan kuwa noocaasa aayadaha naga dhexgelaya haddaad aragto hala fadhiisani bale ilaa intay ka tagaan war kale oo caadiya dhex galaan xataa yakuuduu fii xadiisin hayri xaggaa waxaynu ku soo marnay haddaad la fadhiisato iyagoo kalaas soo ma tan waxaa la yidhi haddii aad shayddaanku ku halmaansiiyo oo intaad halmaanto aad la fadhiisato iyagoo khaladkaa ku jiraayay markaad xusuusato kadib ha la fadhiisanin baa leyi qawmkaasi dib dambe ha ula fadhiisanin markaad xusuusato kadib baa leyi macnaa waxay la mid tahay waqad nazla calaykum fi lkitaabi an ida samictum aayaati illahi yukfaru biha wayustahza'u biha fala taqcuduu macahum xata yaquuduu fi xadiiin hayrihi inakum idan miluhum ina allaha jaamicu lmunaafiqiina walkafiriina fi jahannama jamiica aayaddaasi aayadday inugu soo wareejinaysa oo lalahaa waqad nazla calaykum waxaa idinku soo degay waata aayadda soo degtay ee ka horaysay taa ee inoo tilmaamaysa waa aayaddan malaaya labada ayadood waa isku xug marka isku macnay ka hadlayaan waxaana laga wadaa dadka ama islaamnimo ha sheegteen ama gaalaba ha ahdeen hadday diinta ilaahay khalad kaga jiraan oo ilaahay subxaana wa tacaala ay dembi ka gelayaan hala fadhiisanina hala joogina ilaa waxa kale ay dhex galaan ka taga haddii marmar aad ishalmaanto oo shaydaanku ku halmaansiiyana markaad xusato ka istaag hala sii joogi aayadda kalena waxayna tiri haddaad la fadhiisato ayagoo kalaata dembiga isku meel unbaad ka joogtaa way maanaa midka haya hawsha ee dembiga haya ayadaha ku jeesjeesaya ilaahay wax ka sheegaya diintiisa wax ka sheegaya iyo adiga la fadhiya ee u qoslahaya u marxabaynaya sacabka u garaacaya isku dembi baati saas way maanaa marka taa ku talagalo isjirow ayib aayadda ka dambaysana waxaa la yidhi wamaa wamaa cala aladiina yattaquuna min xisaabihim min shay kuwan diinta ilaahay ku jeesjeesaya oo aayadaha ilaahay dhex gelaya oo baatilka ku dhex gelayaay kuwaasi xaggooda dembi idinka soo gaari maayo xisaabtooda shay ka mid a kuwa alla ka cabsadoo is-ilaaliya dushooda maaha xisaabtooda ayagay khaas ku tahay marka xisaabtooda idin iyaga idinma saarna maxay saa u yeeleen berrinta laydin weydiin maayo mar haddaabad is-ilaalisaan oo la fadhiisigooda iyo la joogitaankooda iyo dhegaysigooda aada iska ilaalisaan xisaabtooda waxba idinka soo gaari maayo oo dushiina ma aha taasi dushiina maaha lakin maxaa dushiina ah walaakin dikraa lacallahum yattaquun waxaase dushiina ah inaad xusuusisaan ood waanisaan ood wax u sheegtaan oo tidhahdaan warnimay waa khaldantay warnimayahu ilaahay subxana wa tacala yuusan idin cadaabi wardadow ilaahay ciqaabtiisa kada war diintaa khilaafina inaad gaarsiisaan baa dushiinaa si ay u cabsadaan oo isu jiraan oo cadaabka ilahi isaga jiraan subxana wa tacala taasaa dushiinaa laakiin hadday idin diidaan waxba idin ka soo gaari maayo xilka idin saara muxuu marka meel ilaahay diintiisa wax lagaga sheegayo oo lagu khilaafayo dadarka wax ka sheeg hadaloo waxaad tidhahdaa war waa khaldanti majaalista dadka ahlul bidac ee diinta khilaafaya bidcooyinka haya haddaad tagto waxaad tidhahdaa waa bidco diintii baad khilaaftay sunnadii nabigaad garmartay kuwan gaalada raacsan ee axkaamta iyo nidaamyada diinta khilaafsan ummadda inay ku dhaqaan doonaya meelahay joogaan haddaad tagtau sheeg waxaad tidhahdaa war waad khaldantihiin oo diintii baad gara marteen ha diintii baad gara marteen oo cadaab baad qarka u saarantahin u sheeg xilka ku saara hadday diidaan ayagiyo ilahay ba udhaxaysa adiga waxba kaasoo gaari maaha laakiin waan la socon oo waan u marxabayn oo sacabkaan garaaci oo dhaqaalaha wax ka bixin oo warkaan dhagaysan kadibna dembi ma lihi maya cadaalada ilahay saas ma adigiyo kaas isku dembi baati saas wey macana ayib likulli nabain war walba waxaa u sugnaaday mustaqarun likulli nabain war walba waxaa u sugnaaday ama shay walboo laga warramaayay mustaqarun wakti uu sugnaanayo oo imaanayo wasawfa taclamuuna waadna ogaan doontaan waidaa goortii ra'ayta aad aragto aladiina kuwa yaquuduuna dhex gelaya fii aayaatina aayadahanaga dhexdooda kuwa dhuumbanayo muquranaya haddaad aragto markaad aragto fa acrid jeedso canhum xaggooda ka jeedso xataa yakuuduu ilaa ay dhumbadaan oo ay dhex galaan fii xadiiin sheeko oo hayrihi kaas lasoo sheegay aan ahayn aayaadka sheeko aan ahayn ina ay galaan macnaha waimaa yunsiyanaka hadduu ku halmaansiiyo ashayaanu shayaan hadduu ku halmaansiiyana falaa taqcud ha fadhiisanin bacda dikraa xusuusashada kadib maca alqawmi qowmkii la jirankooda ha la fadhiisanin alaalimiina ee aalimiinta ah mar dambe ha la fadhiisanin haddiiba shayaan ku xusuusiyo wacanjada ku halmaansiiyo ma marka qaarkood aad khaldanto wamaa cala aladiina kuwii dushooda ma ahani yattaquuna iska jiray kuwa iska jiraya la fadhiisigooda iyo sheegada sheekadaa inay kala qayb qaataan kuwa saa isu jiraya dushooda ma ahaanin min xisaabihim kuwii gaalada ahaa ee khaa'idiinta ahaa kuwii dhex gelayay min xisaabihim xisaabtooda xaal ay uu ka mid yahay min shayin shayna ma ahan macnaa waxa wey hadalku wuxuu yaalla sidan wamaa min shayin saas macnaa waxa wey iisu saaraya wamaa min shayin shay ma ahanin oo min xisaabihim gaaladaa xisaabtooda ka midi cala aladiina kuwii dushooda ma ahaanin yattaquuna is-ilaalinaya saas hadalkiisu saaraya macana kuwa is-ilaaliya dushooda gaaladaa aayaadka dhex gelaya xisaabtooda shay ka midii dushooda maaha ayib walaakin lagusa noqoya calayhim ba halkaa ku qadaran walaakin lagu noqoy hadalkee calayhim dushooda waxaa ah kuwa is-ilaalinaya dikraa waanin baa dushooda inay waaniyaan oy wax u sheegaan lacallahum waxay mudan yihiin yattaquuna inay isdhowraan oo ilaahay ka cabsadaan oo arrinkan khaladkan ay iska dhowraanoo aayaadka ilaahay ay ku jeesjeesayaan inay iska ilaaliyaan bay mudan yihiin oo suurtagal ah waa suuroobi kartaa way macana wadar ladiina ittakaduu diinahum laciban walahwan wagarathum lxayaatu dunya wadakir bihi an tubsala marka golayaasha iyo meelaha la isugu yimaadiy iyo isu imaadiyada haddaad og tahay in ilaahay diintiisa meel lagaga dhici doono ha tegin allahuma inaad isleeda waxbaad ka qaban kartaa mooye haddaad isleeda waxbaad ka qaban kartaa tag aroos ha ahaado meel shir la isugu yimid ha noqdo qabiil isu yimid ha noqdo haddaad isleedahay diin ilaahay baa meel lagaga dhici doonaa haddaad isleedahay waxbaad ka qaban kartaa tag wax ka qabo hadal ugu yaraan xujada ku waxba kama qaban kartid soo maha waxba fadhiga ha buuxin meeshana ha tegin sacabkan ha garaacin hana qos ka sot haddaadan waxba ka qaban karin ka maqnow haddii kale wax ka qabo laakiin waan fadhiyaya waan marxabaynaya in alle in dembi meeshaa ka dhacay oo dhan waa qoranta diiwaankiiyo liiskaad ku jirta bal meeshaa waduga kaga bixnay baa loo bahay marka saas maana ayib wadar aladiina itakaduu diinahum laciban walahwa wadar ka tag baa layidhi aladiina kuwa itakaduu yeeshay ama samaystay diinahum diintooda ka samaystay laciban ciyaar walahwan iyo wax lagu daaho oo waqarathum ay kadisay alxayaatu noloshii addunyaa ee liidatay wadakir waani kuwa iyagaa bihi qur-aanka ku waani kuwa qur-aanka ku waani an tubsala lianlaa tubsala si aan halaag loogu dhiibin nafsun naf si aan halaag loogu dhiibin bimaa shay sababtii kasabad ay kasabtay shaqaysay laysa xaal uusan u sugnaanin lahaa iyada naftaasi min duuni illahi alla kasoko weliyun mid u heli walaa shafiicun iyo mid uu yani u ergeetoon wain tacdil hadday furato kulla cadlin furasho kulligeed furasho dhammaystiran hadday isfuratana laa yu'khad la qaadi maayo minhaa xaggeeda furashadii laga qaadi maayo ulaaika kuwaas aladiina kuway ubsiluu halaag loo dhiibay bimaa kasabuu waxay kasbadeen daraaddeed baa halaag loogu dhiibay lahum waxa u sugnaaday sharaabun cabitaan oo min xamiimin biyo kulul ah wa cadaabun iyo cadaab baa u sugnaaday aliimun oo xanuujiya bimaa kaanuu ahaanshahooda dartii yakfuruuna kuwa kufriya ay ahayen taas sababteed bay kuleeyihin maana nabiga waxa la leeyahy sal ly waslam kuwa diintooda ka dhigtay ciyaar ciyaar iyo waxyaaba lagu daho diintu waa dhab diintu waa dhab dhayal maaha ilahay kitaabkan uu soo dejiyey wax ciyaar ciyaara maaha kuwa marka diintooda ciyaar ciyaar iyo waxay ku daahaan ka dhigtay oo shay aan qiimooyinba agtooda lahayn aan ka lahayn ka dhigtay adduunyana ay kadisay xoogaa waxay ku kadsoon yihiin adduunyada agtooda ka muuqata kuwa noocaasoo kale ah nabiga waxaa la yidhi sal lla alay slam iska daa farax ka qaad ka tag bale kuwaan annaga iyo iyaga isukaana daawey waxbaa isku dhib waani baa le nabiga sal lay slam qur-aanka ku waani xilka ku saarani waxa weeyaan waaniyo wax u sheeg maxaa loo waaninaya lianlaa tubsala nafsun bimaa kasabat yani ibsaalka waxaa la yidhahdaa nafta inta la qabto in halaaga loo dhiibo loo gacangeliyo ama la xabiso oo halaaga dhexdiisa lagu xabiso tana waa la yidhahda macana marka in aan nafahooda maalinta qiyaamada halaag loo gacangelinin ama adduunyadaba taas daraaddeed ku waani baa nabiga sal lay slam taas daraaddeed ku waani si aan nafahooda maalinta qiyaamada aan halaag loogu gacangelinin adduunyadana loo halaagin aakharana cadaab ilahay aan ugu gacangelin maxaa loogu gacangelinaya nafta waxaa halaaga loogu gacangelinaya waxay kasbatay sababti weliba markaa isaga xaaladaa iyada uma sugnaanin cid u hiilisa iyo cid u ergeysatoona cid u hiilisa ma helayso maalinta qiyaamada isla markaa cid u ergeyso ilaahay ula hadashana ma helayso oo ilaahay subxaana wa tacaala u naxariista tidhaahda u shafeecada hadday wax kasta oo lagu furta laysku furta keentana laga yeeli maayo laga qaadi maayo kan soo marnay adduunyada muggeeda oo dahaba hadday keento xataa oo ay tidhahda halaysii daayo halagaga qaato maya laga yeeli maayo wain tacdil kulla cadlin laa yu'khad minha madax furasho kasta hadday keentana laga qaadi maayo kuwa noocaasi waa kuwa maalinta qiyaamada ah halaaga loo dhiibay waxay kasbadeen sababtiina loogu dhiibay cabitaan aada u kulul bay leeyihiin cadaab xanuujiyana way leeyihiin kufrigii ay sameeyeen sababtii bayna taasi ku dhacday lagama gardarna halay iyagu galeen ba wadar ka tag baa lii nabiga sal lay waslam aladiina kuwa ka tag ittakhaduu samaystay diinahum diintooda ka samaystay laciban ciyaar iyo walahwan wax lagu ciyaaro walahwan iyo daahid shay lagu daaho wax isaga ka muhiimsan lagaga daaho diintii baaba qiimaha le wax weynba lama aha adugu maaragtay waktiga un isku dhaafay bas saas wey qiimo weyn lama le wagarathum ay kadisay addunya alxayaatu noloshii addunya ee liidatay ama dhoweyn ay kaydisay tanaa kadisay ku mashquulsay wax kaleba ma oga wadakir waani kuwa iyagaa bihi qur-aanka ku waani an tubsala lianlaa tubsala si aan loo halaagin oo halaaga loogu dhiibin nafsu naf bimaa kasabad waxay kasbatay daraaddeed taasi si aysan u dhicin oo uga baaqsadaan daraaddeed u samey laysa xaal uusan u sugnaanin lahaa naftaa min duuni illahi alla sokadiisa waliyun mid u hiiliya walaa shafiicun iyo mid u ergeeya toona wain tacdil hadday furato kulla cadlin furasho oo dhan wax kasta oo madax furasho ah hadday la timaadana laa yu'khad la qaadi maayo minhaa xagga ay lumisay ashayaaiinu shayaaiintu ay lumisay fi lardi dhulkii dhexdiisa ay ku lumisay ay duubsatay ama lumisay xayraana xaalo uu yahay mid wareersan isagoo wareersan lahu xaal ugu sugnaaday isaga asxaabun saaxiibo oo yadcuunahu u yeedhaya ila alhudaa hanuunka ugu yeedhay waxay leeyihiin itinaa war noo kaale war kaale yidhi qul waxaa dhada nabiyow ina huda allahi hanuunka ilaahay huwa isaga unbaa alhudaa hanuun ah wa umirnaa waxaana lana amray linuslima inaan hogaansanno lirabbi alcaalamiina uunka rabbigood inaan hogaansanno wa an aqiimuu baana la amray toosiya asalaata salaada ooga oo toosiya wattaquuhu alle iska jira wa huwa isaguna alladii kii wey ilayhi xaggiisa tuxsharuuna laydin kulminaya waxaad tidhahdaa nebiow war ma waxaan barinaa alla ka sokow waxaan dhib iyo dheeftoona gacan ku hayn maa laa yanfacunaa wax haddaan caabudna aan waxba manaafacaada lagu biirinayn walaa yadurunaa haddaan cibaadadiisa ka tagnana aanan dhibi karin ma waxaasaanu caabudnaa dhagax iyo geed iyo waxay sagaajiyeen iyo wax makhluuq noocaasoo kaloon dhib iyo dheef toonahayni ma kuwaasaan alle ka sokow caabudnaa cibaadada waxaa mudan oo iska leh ciddii dheef ama dheef ama ma- dhib gacanta ku haysa waana ilaahay keligii subxana wa tacaala hadduu taa keli ku yahay cibaadada kuwani cibaado ma mudna way macna maxaan ka caabudaynaa waxaan waxba haynin oo cid kale iska dhaafay isaga laftiisaan waxba isu qaban karin isaga laftiisi wax istari karin isaga laftiisii dhibaatada isu geysan karin cid kale iskaba dhaaf wax u geyste kuwaa miyaanu baryan alla ka sokow subxana wa taala intaan ilahay ka tagna miyaan ku baryan kuwaa baryana way macna oo ma wanala celini ma cirib tannadaa dibna loogu celinay wa nuraddu calaa acqaabina cirbahanaga miyaa dibna loogu celin waxa weeye ma gaalnimadii baan dib ugu noqonayn ilaan waxaan dhib iyo deeftoona lahayn caabud waa gaalow gaalnimadiina raadkaaga dib u qaad wey macnaha wanuraddu calaa acqaabina bacda id hadaana allah ma markuu ilaahayna hanuuniyey kadib oon iimaan helay oon tawxiid helay oon diin helay baanu nu- cidhbahanaga ku noqonayna raadkanagii dib u qaadayna oo gaalnimo ku noqonayn oo mabaadidii jaahiliyadii iyo dhaqan xumadii baan dib ugu noqonayn ma dhaxaysa wey macnaha wanuraddu calaa acqaabina bacda id hadaana allah tii baa marka tusaale lagu sameeyey wuxuu la mid noqonayaa marka kaas celintaas markaa dibna loo celiya haddayba dhacdo waxay noqonaysaa oo kaleeto midkii yani shay- shayaadiintu ay duudsatay oo kaleeto celintiisoo kale la mid shayaadiin baa duudsatay asagoo oo wareersan rag saaxiiba ana wuu leeyahy saaxiibadiibaa u yeedhayo waxay leeyihiin war kaalay hanuunkay ugu yeedhayeen war xagga naga soo aad saasay leeyihin isagiina shayaadiin baa duubsaday yani waxay ka dhigan tahay oo kaleeto dad jid hayay jidkay hayeen nin ka mida unbaaba jidkii ka lumayba hayjad iyo dur dur meeshana buu ku lumay lumiduu lumayba waxaa gacanta qabtay nimankii jin la odhan jiray jin shayaadiin baa gacanta qabtay way la tageen way wateen hayjadii iyo duurkay la aadeen raggii saaxiibadii ahaayee jidkii toosnaahayeyna way u yeedhayaanoo waxay leeyihiin war kaalayey war hebelo war kaalayey war soo noqoy war xagga naga hanuunkii bay u yeedhay jidkii toosnaa bay ugu yeedhayaan isagana yaa sii wata shayaadiin baa sii wadata oo weliba hayjad iyo dhul aan jid lahayn bay ku wataan la tage kaasoo kalea noqonayna waa marka way macnaha macnaha waxaa laga wadaa nebi maxamed wey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh kan hanuunka dadka ugu yeedhay shayaadiintuna dadka baadi bay ugu yeedhaysaa iyo heyjad iyo meel xumanay kulkii markuu fahmay kadib ka noqday waxa uu la mid yahay ruuxaasi intuu jidkii toosnaa ka lumo habaabay duurka isagoo ku lumsan kadibna shayaadiintu ay heshay oy sii lumisay kaasoo kaloo la mid noqonaya macna saas weeyaan hanuunku waa ka ilaah waxaana nala amray inaan u hogaansanno caalamiinta rabbigood iyo salaada inaanu toosinno iyo inaanu cadaabka ilaah iska jirno xaggiisa in naloo celinayana waa naloo sheegay macna qul waxaad tidhahdaa nebigow anadcuu miyaanu baryaynaa oo miyaanu caabudaynaa min duuni illahi alla ka sokow maa shay laa yanfacunaa aan waxna tarayn walaa yadurunaa aana dhibayn taa waxaa ka siman makhluuqaadkao dhan makhluuqaadkao dhan waa ka simiyey malaa'igta nebiyada rususha jamaadaadka iyo waxyaalaha engegan bini aadamka intiisa kale awliyada kulligood waxay soo hosgelayaan maa laa yanfacunaa walaa yadurunaa laana dhibkiiyo dheefta yaa gacan ku haya ilahi baa gacanta ku haya subxana watacala nin uu xilsaaray ma jiro saas wey macana ayib wanuraddu manal celin calaa acqaabinaa cidhbahanaga dushooda miyaana lagu celin oo ma gaalnimaanu ku noqonaynaa bacda id hadaana markuuna hanuuniyey kadib allahu alle yacni caabud waxaan dhib iyo dheef toona haynin waa raadkaaga dib u qaad saas way maanaa taasi ka dhiganta raadkaaga dib u qaad dhagax caabud oo carra caabud oo qabri caabud oo wadaad dhintay caabud waxay ka dhigan tahay markaad iimaan yeelatay oo diin yeelatay kadib raadkaagii dib u qaad oo gaalnimadii dib ugu noqo taasoo kale ka dhigan tahay maanaa kaladii ka raddi ladii kii celintiisii oo kale istahwadhu ay duubsatay ama lumisay ashayaaiinu shayaaiintu ay lumiyeen fi lardi dhulka dhexdiisa dhulka dhexdiisay meel duur ah ku lumiyeen intay ka heleen ayib xayraana xaale uu yahay mid wareersan ufiis jid buu garan laaya meel laga jiro iyo jihadii iyo jidkii o dhan baa ka lumi waa lumsay shayaaiinna gacantay hayaanoo way sii luminayaan saaxiibadiina waa ka lumi xayraana xaale uu yahay mid wareersan lahu xaalu u sugnaaday kaa isagaa asxaabun saaxiibbaa u sugnaaday kuwaasoo yadcuunahu u yeedhaya ila alhudaa hanuunkii bay ugu yeedhayaan jidkii toosnaa ee uu ka lumay hanuunkiiyo khayrkii bay ugu yeedhayan war kaalayay bay leeyihin maxay leeyihin qaa'iliina xaal ay leeyihiin i'tinaa war noo kaale war kaalayey war xagga nagaay war kaalay buu waa u dhawaaqaya hebelow bay leeyihi qul waxaad tidhahdaa nebigu ina huda allahi hanuunka ilaahay huwa isaga unbaa alhudaa hanuunka hanuun waa ka ilahay un hanuun kale ma jiro diin waa ti ilahay soo deji wa umirnaa waxaana la amray linuslima inaan hogaansamno lirabbi alcaalamiina uunka rabbigooda inaanu hogaansamno wa an aqiimuu baana la amray toosiya asalaata salaada toosiya wattaquuhu alla ka cabsada wa huwa isagu alladii kii weeye ilayhi xaggiisa tuxsharuuna laydin kulminaya wa huwa alla alladii midka weye khalaqa abuuray alsamaawaati ciraaryaalka waalarda iyo dhulka ayuu abuuray bilxaqi iyagoo xaq ku sugan xaq iyagoo ku dhahan buu abuuray wa yowma maalinna wuu abuuray yaquulu uu odhanayo kun ahaw oo fa yakuunu uu ahaanayo maalinkaa wuu abuuray waxaa laga wadaa waa maalinta dambe eh maalintaana wuu abuuri doonaa makhluuqa qawluhu ilaahay odhaahdiisa iyo hadalkiisa ayaa alxaqu xaq ah walahu isaga keligii buu usugnaaday almulku mulkigu u sugnaaday yowma maalinka yunfaqu la afuufi fi suuri buunka marka la afuufo maalinkaa isaga keligii baa mulkiga leh caalimulgaybi wey waxa maqan cilmiga maqan ka og wey washahaadati iyo waxyaabaha yani xaadirkee jooga waxa maqan iyo waxa joogaba isaga og wahuwa isagu alxakiimu midka xikmada u saaxiibka wey alkhabiiru ee shay walba gun ogo xogaalka alle waa ka samaawaadka iyo dhululka xaq ku abuuray samaawaadka iyo dhululkii makhluuqaadka xaq buu ku istaajiyey waxaa laga wadaa xikmad weyn buu ka lahaa abuuristooda bilaashu muusan abuurin ciyaar ciyaarna muusan abuurin wuxuu ugu talagalay intay taagan yihiinna bini aadamka in lagu imtixaano markay u dhammaato wakhtigoodii la gaadhana in inta la tirtiro bini aadamkii lala xisaabtamo xaq baa lagu abuuray ee bilaash looma abuuray waxaa kaloo ilaahay uu abuuray maalinka uu odhan doono shayga noqo oo uu noqon doono ahaw oo uu ahaan doono maalinkaasi waa maalinke yani tafsiirka waa tafsiirka ibnu kaiir uu marayo laakiin tafasiir kalaa jira maalinkaa waxay noqonaysaa waa maalinta dambe oo abuurka labaad ah ilan laba abuur wey abuur waa midkan adduunyada lays abuuray oo aynu ku nimid haddana waa la tegi doonaayo waa la baabi'i doonaa abuurka labaad oo kan aakhare ah ayaa laga wadaa wa yawma yaquulu kun fayakuun ayadu marka labadii abuurba way sheegtay saas way macana hadalkiisa unbaa xaqa hadalkiisa ayaa xaq oo xaqiiqa oo dhab oo cadaalad ah mulkiga isagaa iskale maalinta qiyaamadoo suurka la afuufi doono suurka waa makhluuq ilaahay makhluuqaadkiisa ka mid a oo malag baa u xil saaran marka adduunka la gebagabaynayana waa la afuufi marka dambe lasoo noolaynayana waa la afuufi suurka maalinka la afuufayaayey buun baa la yidhahda macana maalinkaasi ilaahay baa iskale subxana wa tacala keligii baa iskale macnaha maantaba soo mara ilaahay ha laakiin maalinkaa nina kuma haysto maalinka waa maalinka limani limulkuliya ma la odhan doono maanta yaa mulkiga iskale lilahi lwaxid alqahaar nin sheegan doono madaxdii iyo jabaabiradii iyo wasiiradii iyo kuwii jagogaya nin odhan kara maalinkaa madax baana ma jiro mulki baan leeyaha waxbaan leeyahay ma jiro saas way macnaha marka taasaa laga wadaa walahu lmulku yawma yunfaqu fi suuri ta kale waxaa la yidhi cilmiga ilaahay waxyaabaha idinka qarsoon iyo waxa idiin muuqdaba wuu wada ogyahay innagaa markii ashyaada la fiiriyo waxna inoo muuqdaanu ognahay cilmigeeda waxna inay ka qarsoon yihin laakiin ilahi subxana wa tacaala kulli agtiisa shahaaday ka wada yihin wax ka qarsoon ma jiro ilahi subxana wa tacala xakiim weeyaanu khabiir wey wa huwa alle alladii midka weeye khalaqa abuuray assamaawaati samooyinkiiyo waalarda dhulka abuuray bilxaqi iyagoo xaq ku dheehan wa yowma maalinka yaquulu uu odhanayo kun ahaw oo fa yakuunu uu ahaanayana qawluhu hadalkiisa alxaqu ah saana ola dhihi kara yani waxay noqonaysaa icraabtaas tii hore markii laga tago tii hore meeta waxay noqonaysaa qawluhu ilaahay odhaahdiisa ayaa alxaqu xaq ah goor bay xaq tahay yowma maalin bay xaq tahay yaquulu uu odhanayo kun ahaw oo fa yakuunu uu ahaanayo saana ola dhihi kara walahu ilaahay keligii buu usugnaaday almulku mulkigu u sugnaaday yowma maalinka yunfaqu la afuufayo fi suuri suurka marka la afuufayo mulkigu ilahay buu usugnaaday caalimulgaybi wey alla subxana wa tacala waxa maqan cilmiga maqan midka yani wax way og wey washahaadati waxyaabaha qaad waxyaabaha macnaha wax wey jooga waxyaabaha xaadirka ah ee goobjooga aad og tihiinna alla subxana wa tacala midka og wey wa huwa alle alxakiimu midka xikmadda u saaxiibka wey alkhabiiru ee xogogaalka ee shayga guntiisa og wey rabbi subxana wa tacala وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين هل واحد لقوا ذا قصة نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هي قومك سيدح مرتي قومك نبي إبراهيم لو دري qisooyinkooda meelo badan buu kusoo laalaaban doona lagaga hadli doonaaye niman waxay ahaayeen dhulkana dhagaxyaan bay caabudi jireen asnaam asnaam ay malaa'igta u ekaysiiyeen ooy leeyihiin malaa'igtiibay matalaysaa xagga sarena waxay caabudi jireen qoraxda iyo dayaxa iyo xidigaha waaweyn kuwaasay caabudi jireen marka tiibuu kala hadlaya nabiyullahi ibraahim alayh salaam wadkur xus baa layidhi nebiow oo dadka u sheeg id waktiga qaala uu yidhi ibraahimu ibraahim markuu yidhi liabiihi aabihii markuu ku yidhi aazara ahaa aabihii magaciisow aabihii aazar markuu ku yidhi atattakhidu miyaad samaysan aabow asnaaman sanamyaal miyaad ka samaysani aalihatan kuwa la caabud innii anigu araaka waan ku arkaa adiga iyo wa qawmaka qowmkaagaba fii dalaalin baadi inaad ku dhex sugantihiin mubiinin oo cad wakadalika sidaas aanu u tusnay ayaanu murii u tusaynaa ibraahiima ibraahim waxaanu u tusaynaa malakuuta samaawaati samooyinka mulkigooda waalardi iyo dhulka mulkigiisa waliyakuuna inuu ahaado maxaa loo tusaya liyastadilla inuu daliishado iyo waliyakuuna inuu ahaado daraaddeed min almuuqiniina kuwa yaqiiniyey ilaahay kelinimadiisa saas daraaddeed baa loo tusaya nabiyullahi ibraahim calayhi salaam aabihii aazar ayaa wuxuu ahaa nin oday ahoo qora asnaamta qora asnaamtubu qori jiray isagaa laga gadan jira oo ka ganacsan jiray waxaa la caabudahayaba marka wuxuu ku leeyahy aabow ma adiga yani ma asnaam dhagaxyaan aad adigu soo qortay miyaad wax la caabuda ka dhigan adiga iyo tolkaaba kuwan aad wax u qoraysaba luunsanaan cad baad ku sugantii saasaa ii muuqata rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala nebi ibraahim sidaa aan wax u tusnay yaan malakuutka samaawaadka iyo dhulalka milkigoodaan tusaynaa bur subxana wa tacala milkigoodaan tusaynaa waxaa laga wadaa aayaadka waaweyn ee ilaahay ku tusaya ee samaawaadka iyo dhulalka ka muuqda ayaa ilaahay tusaya nabiy llahi ibrahim alayh salaam markaasuu daliishanayaa oo u daliishanayaa qowmkiisa yaqiin buu ka faa'iidaysanayaa ilaahay waxdaaniyadiisa iyo kelinimadiisa yaqiinteedana wuu ka faaidaysanaya saas way macnaha marka rabbi baa wuxuu u fayday ilan annaga buuruhu waa inoo muuqdaan dhulku waa inoo muuqdaa samaawaadku waa inoo muuqdaa qoraxdu waa inoo muuqdaa dayax waa inoo mukhluuqdaanka waaweyn waa aragnaa laakiin innaga iyo inaynu ka faa'iidaysano xijaab baa inoo dhexeey xijaab weli laynooma faydin il cusub inaynu ku fiirinoynu ka faa'iidaysanaay dadka intooda badan waa ka qarsoontay ilaahay nebi ibraahim calayhi salaam waa u fayday malakuutkaa inuu ka faa'ideeyey saas way macnaha wadkur xusnabiyo id waqti qaala uu yidhi ibraahimu ibraahim liabiihi aabihi markuu ku yidhi aazara ahaa atattakhidu miyaad samaysani aadoo asnaaman sanamyaal miyaad aalihatan kuwa la caabuda ka samaysan innii anigu araaka waan ku arkaa wa qawmaka iyo tolka iyo qowmkaagaba fii dalaalin baan arkaa baadi dhexeed aad ku sugantihiin mubiinin oo cad baadi cad baad kusugantihin manaa oon qarsoodi lahayn laba ka wada murmaynin wakadalika sidaasoo kale ayaanu nuri u tusaynaa ibraahiima ibraahim malakuuta samaawaati samooyinka milkigooda waalardi iyo dhulka mulkigiisaanu tusaynaa yani aayadaha waaweyn ee ka muuqda ilahay kelinimadiisana markhaatiga u ah yaanu tusaynaa wy maanaa waliyakuuna inuu ahaado daraaddeed baan u tusaynaa min almuuqiniina kuwa yaqiiniya yaqiiniyo oo ilahay waxdaaniyadiisa iyo jiritaankiisa yaqiiniya wy maanaa falama janna calayhi alleylu ra'aa kawkaban qaala hada rabbii falama afla qaala laa uxibu alaafiliin meeshan marka aayadaha soo socda yani waxaa la leeyahay oo yani waxa weye nabiyullahi ibraahim calayhi salaam qowmkiisii buu doonaya inuu tusaaleeyo maqaamu lmunaadara la yidhahdaayo marku wuu doonayaa qowmkiisii buu la doodayaa oo la doonayaa inuu khaladaadkooda tuso u caddeeyo oo weliba uu aayadaha ilaahaye kawnigaa wax ka tuso inuu la wareegu doonaya waxyaalahay caabudi jireen uu macnaha tusaale ka siiyo yani adilo ka siiyo falamaa goortii janna uu mugdiyoobay alleylu habeenkii calayhi ibraahim dushiisa markuu ku mugdiyoobay alleylu habeenkii markuu ku mugdiyoobay ayuu ra'aa wuxuu arkay kawkaban xidig buu arkay qaala markaasaa wuxuu yihi haada kani rabbii rabbigay wey waaba kan rabbigay falamaa goortii afala uu libdhay afala uu dhacay ama libdhay xidigii ayuu qaala ibraahim wuxuu yidhi laa uxibu ma jecli alaafiliina kuwa libdha wax dhacay reebu ilaahay igu noqon falamaa goortii ra'aa uu arkay alqamara dayixi baasiqan xaal uu yahay mid soo baxay mid markaa soo booday oo mudh soo yidhi xaal uu yahay markuu arkay ayuu qaala wuxuu ihi ibraahim haadaa kan ayaa rabbii rabbigay ah kii hore waan yaraaye kanaa rabbigay falamaa goortii afala uu dhacay ama libdhay ayuu qaala wuxuu ihi lain lam yahdinii hadduusan i hanuuninin rabbii rabbigay hadduusan i hanuuninin oo tawxiid iyo jid toosan uusan igu hanuuninin la akuunanna walle inaan ahaani min alqawmi qowmkii mid ka mida addaalliina ee lumay falamaa goortii ra'aa uu arkay ashamsa qoraxdii baasiqatan xaal ay tahay mid soo baxaysa ayuu qaala wuxuu yihi haadaa kan ayaa rabbii rabbigay ah haadaa kan baa akbaru ugu weyn wixii horeo dhan kana ka wada weyn falamaa goortii afalad ay dhacday qoraxdii ayuu qaala wuxuu yihi yaa qawmi tolkayow innii anigu barii'un mid beri ka abana kuma jiro mimaa shay xaggii mid beri ka abana tushrikuuna aad ilahay la wadaajinaysaan bal u fiirsa marka nabiyullaahi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam hadalkan markuu leeyahay ma aha inuu rumaysan yahay xidigta ama dayaxa ama qoraxdu inay rabbi tahay ma rumaysan laakiin hadalku wuxuu u dhacayaa dadkan uu la hadlayaa rumaysan qaabkaa wuxuu rumaysan ayagii buu doonayaa marka inuu wax ka dhaadhiciyo la doodo maqaamu lmunaadara la yidhaahdaayo yacni wuxuu isku matalayaa sidii isagoo booskoodii joogoo kaleeto ilan ruuxa khaladkiisa markaad tusayso marmar baa isagii oo kale la matalaan yani waa se iyagu rumaysan yihin qorax baashi baa soo baxday wuuna tusaaleeyo mid walba inuusan ilaah noqon karin buu tusay dayax waxaa soo baxday qorax baashi baa soo baxday macnaha yani xidig baa soo baxday xidigaha dhaca zuhro weeyaan baa laleeyahy xidigtii markay soo baxday wuxuu yihi waa ka rabbi markay dhacdayna wuxuu yihi oo rabbi dhacay seebuu rabbi ku yihi wax dhacayaaba rabbi noqon waa maya ma dhici karo dayixii baa ka dambeeyo ka ilays weyn markuu arkay buuri waa ka rabbi xoogaa markii la sheego isagiina waa dhacay oo wax dhacaya seebuu rabbi ku noqon rabbi maaha kana ka guur qoraxdii oo ka wada weyn baa soo baxday waa ka rabbi oo kanaa ugu weyn ayadiina waa dhacday oo wax dhacaya seebuu rabbi ku noqon rabbi maaha war gaaloy waxaad ilahay ugu sharig yeelaysaan beri baan ka cay marka ninkii waxaan rumaysnaa ee markaa la joogay ee dhegaysanaya hadalkiisa dhegaysanayay ee ama qorax caabudi jiray ama dayax caabudi jiray ama yani xidig caabudi jiray markaasi waxa weeyaan wuu fahmay waxani inaysan rabbi noqon karin saas way macana inuusan nebi ibraahim shaki gelinna waxaad ku garan walaqad aataynaa ibraahiima rushdahu min qablu wa kunna bihi caalimiin isaga oo yar buu ilahay rushdigiisa iyo hanuunkiisa siiyey aayado kalena waa naga kusoo marnay wamaa kaana min almushrikiin maalin maalmaha ka mida mushrik ma noqonin nebi ibraahim alayhi salaam laakiin waxaa la yidhahdaa maqaamu lmunaadara la yidhahda dood baa la yidhahda qaabka loo doodo ayay ka mid tahay inaad ninkii matasho ood adigiiba yani isagii booskiisii intaad is istaajiso waxyaabihii uu rumaysnaa aada soo qaado sidii wax rumaysan oo kale aada iska dhigto markay kadibna aada radiso ood macnaha waxa weeye tafniidiso taasi waxaa la yidhahdaa munaadara dood baa la yidhahda macnaha saas weeyaan ayib aayaadku marka waxay tilmaamayaan war wax maqnaanaya oo kownkan ka maqnaanaya rabbi ma noqon karo ya allaha subxaana wa tacaala kownkan u taliyee maamulaayay ilbiriqsi kama maqna kownka ma seexdo ma halmaamo kama tago kama libdho saasuu macna laakiin qoraxdu markay dhacday hadday iyadu rabbi tahay yaa usii maamulahaya kownka soo su-aal ma xidigan aa ilaah way leedihiin yaa wax usii maamulaya markuu tegay soo wixii ma dayacna saas daraaddeed caqligu wuxuu keenayaa wax libaya oo tegayaay oo maqnaanaya oon la arkayninba maqnaanaya oo tegaya ilah ma noqon saas way macna hadday kuwani sidaas yihiin kuwanaaba soo baxayo haddana soo noqnoqonayo maalin walba inoo soo baxaye wadaadkii waa hore dhintay ee lafallafoobay ee qabriga galay ee isaga aynaan arkayninba marnaba ya adduunkuu ka taliyaa soo wax lala yaabo maa kuwanaaba yaro dhaamayba saa ilaahay caabudayaan maalin walba uu soo baxayo haddana wuu dhaca kuwani laakiin wadaad dhintay oo tagay oo lafoobay oo uu cunay bahalkii ahaa macnaha aboorku cunay unbay weli taagan waxbuu tari karaa oo dhulkuu taaka taaka ugu jira ruuxaasi wax la aqbali kara maa falamaa janna markuu mugdiyoobay calayhi dushiisa ibraahim dushiisa markuu ku mugdiyoobay alleylu habeenkii ayuu ra'aa wuxuu arkay kawkaban xidig buu arkay aada u ifaay qaala markaasaa wuxuu yihi haada kani rabbii rabbiga wey falamaa goortii afala uu dhacay ama uu libdhay buu qaala wuxuu yihi laa uxibu ma jecli al aafiliina kuwa libdha ama dhaca wax maqnaanaya ilaahay ii noqon maayo falamaa goortii ra'aa uu arkay alqamara dayixi baasiqan xaalu yaa mid soo baxaya qaala wuxuu yidhi haadaa kan ayaa rabbii rabbigaya falamaa afala markuu dhacay ayuu qaala wuxuu yidhi lan lam yahdinii hadduusan i hanuuninin rabbii rabbigay hadduusan i hanuuninin la akuunanna walle waxaan ahaanon ahaan min alqawmi qowmkii baan ka mid noqon addaaliina ee luunsana hadalkaa ninka dhegaysanaya waxaanan rumaysnaa soo inuu luunsan yahay isgaran maayo shirkina ku jiray waa kaaba macna falamaa goortii ra'aa uu arkay falamaa goortii ra'aa uu arkay ashamsa qoraxdii baasiqatan xaalay tahay mid soo baxaysa ayuu qaala wuxuu yihi haadaa kan ayaa rabbii rabbigay ah haadaa kanaana akbaru weynan badan wixii hore o dhan kana ka wey falamaa goortii afalad ay dhacday qoraxdii qaala wuxuu yihi yaa qawmi qowmka yow innii anigu berii'un mid beri ka abaanay midka beri oon ku jirin baan ahay oo ka fayow mimaa shay xaggii tushrikuuna alla aad walla wadaajinaysaan haddaad kuwaa diiday xaggeed aatay innii anugu wajahtu waan jeediyey wajhi wejigayga liladii kii xaggiisaan u jeediyey fadara abuuray alsamaawaati ciraryaalka waalardi iyo dhulka xaniifan xaal aan ahay mid toosanoo diimaha xunxun odhan ka tegay diinta tooska aaday wamaa ana aniguna ma ihi min almushrikiina kuwa alla la wadaajiya ka mid ma ihi markuu ka tegay waxay caabudi jireen oo dhagax baaliya maaragtay yani qoraxdii iyo dayixii iyo xidigihii iyo markuu ka tegey ayuu wuxuu yihi waxaan u jeedsaday marka alla subxana wa tacala waka macnaha wuxuu ka wadaa war waxyaabaha la soo sheegayay wax ilaah muda ilaahnimo ma mudna rabbinimada ma mudna waana waxyaalo dhacay kasoo taga oo ilahay keligiisa oo qaabila innii anigu wajahtu waan jeediyey wajhii wejigayga waan jeediyey liladii kii xaggiisaan u jeediyey anigoo dhan buu ka wadaa macnaha fadara samaawaati samaawaadka abuuristooda bilaabay iyo walardi dhulkaba isagoon meel la kaga daynay kaa xaggiisaan u jeedsaday xaniifan xaalaanahay mid toosan oo diimihii qalloocsanaan oo dhan ka tegay wamaa ana aniguna ma ihi min almushrikiina kuwa alle wax la wadaajiya ma ihi waxaajahu waxaa la dooday qowmuhu qowmkiisii baa la dooday qaala marka wuxuu ihi atuxaajuunii war miyaad ila doodaysaan fi llahi ma ilahay dhexdiisa ilahay arrinkiisaad igula doodaysaan ma tawxiidka ilahay baad igula doodaysaan walxaal qad hadaanii alla i hanuuniyey walaa akhaafu ka cabsan maayo maa tushrikuuna waxaad la wadaajinaysaan alle bihi isaga ilaa an yashaaa inuu doono mooyaane rabbii rabbigay shayan shay inuu doono mooye wasica wuu waasac noqday rabbii rabbigay kulla shayin wax walba u waasacu noqday cilman cilmi xaggii ogaansho xaggiiba ugu waasac noqday ee afalaa tatadakaruuna miyaydaan waantoomaynin oo wax qaadanaynin qowmkiisii baa la murmay marka nimankii tusaalihii wax mayna ku qaadanina muran bay isla soo taageen muranka isla soo taageen waxa weeye waa ilaahiyay la taagan yihin waxyaabahan markay la doodeen baa wuxuu yihi war ma ilaahay tawxiidnimadiisa iyo kelinimadiisaad igula doodaysaan isagoo ilaahay i hanuuniyey anigu ilaahay keligii baan ku xidhnay waxana wax idin tari maayaan markaasay doodeen oo waxay yidhahdeen war waxaan haddaad ka joogi weyday ibraahima wiil yar baa tahay walle waan kuu cabsanay dhagax yani ilaahiyadan ha inay ku dhaandhaamaan oy kula kacaan oo balaaya kugu dhacdo baanu kaaga cabsanay iyaga unbaa lagaa raaci doonaa wiil yar baa tahay saasay ku dheh markaasaa wuxuu ku yidhi yani walaa akhaafu maa tushrikuuna bihi ilaa an yashaaa rabbii shayan war waxaan aad ilaahay wax la wadaajinaysaan ka cabsan maayo inuu ilaahayba wax ila doono oo iyaga sabab uun sabab igu keeno mooyaane iyagaa wax kugu keeni marna isama dhiif qorax maxay kugu keeni oo dayax iyo xidiga maxay kugu keeni oo dhagaxyaan meel la taagtaaga maxay ku yeeri karaan saas man laakiin kan rumaysan waxay la tahay samaawaadkiiyo dhulalkaba inay iyagu kala hayaanoo nin alle ninkii caarida oo ka hor yimaada ilaahnimadooda inay kala fiiqayaan saas man hawr awliyada iska jira wy man awliyada iska jira weligeed baa awliyada ninkii isku taaga way dhaandhaan tahay war waxba dhaandhaan mayso awliyada ilaahay keyrkii hala caabudale awliye maa awliyana awood ma lehe ilahay baa awoodle subxana wa tacala ilahay baa kownkan maamula rabbina addoonka keligii isaga u go-ay isagaa difaaci ilahi subxana wa tacala makhluuq waxba yaan lagugu cabsin dhagax iyo weli iyo makhluuq waxba yaan lagugu cabsin rabbigaa keligii subxaana wa tacala ka cabso wax walba ilaahay baa xogaaloo cilmi ku koobay sidaas way macana eenamaymayda wax qaadanay waxaajahu waxaa la dooday qawmu qowmkiisii baa la dooday ilaahay kelinimadiisay kula doodan iyo tawxiidkiisa qaala markaasaa wuxu uhi atuxaajuunii miyaad ila doodaysaan fi llahi fi tawxiid illah ilahay keliyeelidiisii miyaad igula doodaysaan walxaal qad hadaanii alla uu i hanuuniyey walaa akhaafu ka cabsan maayo maa tushrikuuna waxaad la wadaajinaysaan alle bihi isaga waxyaabahan ilahay ad ku garab wadaan ka cabsan maayo ilaa an yashaa inuu doono mooyaane rabbii rabbigay shayan shay uu doono mooyaane inuu ilaahay wax ila doonaba mooye hadduu ilahay wax ila doono nina ma celin karo laakiin wuxuusan ilahay ila doonin uguma keeni karaa wasica wuu waasac noqday rabbii rabbigay kulla shayin shay walba cilman ogaansho xaggiibuu ugu waasic noqday wax walba xog buu hayaayo kama maqna afalaa tatadakaruuna miyaydaan waansamayninoo niman yah wax garanaynin oo caqli yeelanayn hada wabilahi tawfiiq wsala allahu waslam ala nabiyina muxamedin wala ali